waa tahay idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta wargeysyada waxyaalaha qoreen oo soo xulibay star f m had ka dhegeysataan dhegeystayaal wargeysyada gala haddi daily nation the standard ayaan iminka soo qabanayaa dhegeys waxaa soo dhegeysta laanta afka soomaaliga b b c da v o e da tafsiirka qur-aanka kariimka oo soo xiliba dhegeystayaasha ugu talagala saaka si kusoo bristan kusoo kakaceen qeybaha dambe markaan wargeysyada markaasi aan dhameeyo ayaan fursad dhegeystayaashiina sharafta qaayahay qadirinta mudan aan siiyaa wargeyska saaka waxay halkan dhinacyada kala duwan ay ka xusayaan tani markii dabcan waa kuwii markaas usoo halgamay wadanka ama dadkii usoo halgamay halgamayaashii maanta ay ku beegan tahay ee waa mashujaadhey maanta taarikh labaatanka ay ku beegan tahay dhegeystayaal waxaana markii ugu dambeysay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu maanta ku hogaamin doono xuskaasi lagu xuseeyo tan iyo wadanka sida ugu soo halgamay waqtigii gumaysiga dadkii markaas usoo halgamay waxaalaha usoo halgamay iyadoo laakiin dhinacyo kala duwan wargeyska maanta ay ka taabanayaan sida wargeysyada kale hadda daily nation the standard wargeyska halkan laakiin intaanan gudihiisa faahfaahinta macluumaadkan usii gelin waxaa sidoo kale qeybta hore oo wargeyska halkan faahfaahin kaga bixinaya waxaa maanta kulmayaan oo bodiyamka ama meesha hore dabcan isku arki doonaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xogeenkiisa kuwaasoo markii hore ama waayadii u dambeysay hadallo qaar isdhaafsanaya waxaana tani xaqiijiyey ninka dhanka warbaahinta u qaabilsan ama communication officer madaxweyne ku-xogeenka dalka william ruto kuna sheegay inay tahay inuu dabcan kasoo qeybgeli doono kulanka maanta ka dhacay countiga kerinyaga dhegeysta laakiin faahfaahinta iminkan ee wargeyska waxyaalaha uu qorayo intaanan mashujaadhay iyo weliba madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa aan u gudagelin wargeysyada waxyaalaha kala duwan ay qorayaan halkan wargeyska wuxuu qorayaa qeybtiisa wargeyska bogiisa afraad halkan wuxuu faahfaahin macluumaad kaga bixinayaa waxaa markaas iminkan operation to get back the children ama dabcan sidai iskuullada ugu laaban lahayn caruurta ayaa iminkan waxaa dardargelinayaan wasaaradda waxbarashada dalka iyo sidoo kale hay-adda markaasi caruurta u qaabilsan dunida unisef kuwaasoo waa saddex sana markaasi waa la loonjigareeyey kuwaasoo dib loogu celin doono iskuullada ilaa iyo arday gaaraysa laba boqol iyo konton kun oo arday ah ama caruur ah sida wargeyska bogiis afariyo tobanaad uu ku qorayo macluumaad faafaahan ma faahfaahsan dhegeysan wargeyska bogiis afariyo tobanaad tani markii la arkay la daraaseeyey la qiimeeyey waxaa la ogaaday in caruur fara badan ee iskuullada ay kaga baxeen oo sidoo kale waalidiintana ayaysan dani iskaga dhigin waxaana tani ay sheegeen inay dardargelin doonaan kagana dabcan hay-adda iska kaashan doonaan sidii uga faa'iideysan lahaayeen waxaana sheegayaan in ilaa iyo lix iyo toban county weliba kuwa markaasi same aridka loo yaqaano in ay caruurtooda ka qeybgelin iskuullada sidoo kale dib ay ugu cunin countida markaasi ee riboortka laga soo saaray sida countiga mandera wajeer gaarisa turkana counties ayaa meelaha ugu badan ee caruurta iskuullada kaga tega ama kaga baxa waana hay sheegeen sida wasiirka waxbarashada mugoha uu u xaqiijiyay shalay in ay markaasi dib loogu celin doono sidoo kalena la gaidgareyn karo ama guiding la siin doono sidii loogu hagi lahaa oo sidoo kale loogu fudayn lahaa caruurtooda in ay caruurta markaasi kaga faa'iideystaan qeybta waxbarashada ee iskuullada kale dhegeystayaal waxaana la mid ah kawntiyada kale ee xoolodhaqatada sida ay ku sheegeen waxaana sidoo kale haaruun yuusuf oo isaga sheegay in ay tani ay xil iska saarin sidoo kalena sare usoo qaadin kobcinta ubadka taasoo keentay in ay mid u baahan in dhiminka dhexgal xoogan ama dhexgal xoogan lagu sameeyo sidii lagu xaqiijin lahaa ulojeedadana sidoo kale laga dhaadhicin lahaa waalidiinta in caruurtooda dib ugu laabtaan iskuullada sida wargeyska bogiisa afraad usaaku qorayo wargeyska wuxuu halkan qorayaa iyadoo dabcan la xusaya maanta waxaa halkan dhamaan kawntiyada lagu dhiirigelinaya ama sidoo kale laga dhaadhicinayaa in ay markaasi diiradda ku saaraan ama aada u saaraan waxyaalaha markaasi cudurka safmarka covid sagaal iyo toban tallaalka iyadoo wasaaradda wasaaradda caafimaadka dalka ay dooneyso in sanadkan dabayaaqadiisa ay gaarsiiso tirada rasmiga ah ee tobanka milyan ay qabsatay laakiin iminka waxaa wargeysku qoraya in taageedka ama fursadii markaasi ay dooneysay in wasaaradda caafimaadka ay ka gaadho ayaa waxaa la sheegayaa inay tahay shan dhibic sideed milyan inay markaasi tallaalka ay qaataan kountiyada ayaa waxaa markaasi lagu boorinaya ama sidoo kale la doonayaa in ay aada dirada ku saaraan ama kaga hadlaan sidii dadka tallaalka ama jaab daawadeeda ama cudurka safarka covid sagaal iyo toban tallaalkiisa ay u qaadan lahayn sida wargeyska bogiisa tobnaad uu qoray wargeyska daily nation waxaana dhammaan kowntida ay lasocon dabcan iskula socon doonaan khudbadaha madaxweynaha dalka uu ka jeedinaya maanta garoonka ee kowntiga kirinyaga dhegeystayaal iminkan war aan usoo laabano intaan usoo laabanin dhegeystayaal waxaa halkan kowntiga meru shalay gacanta ama sidoo kale laisku kalansiiyey ama laisku keenay gabanaha kowntiga wasiirka beeraha ee dalka peter munya iyo sidoo kale wasiirka waa raalli ahda waa gabanaha countiga waa gabanaha countiga meru kiritu waa kraitu murungi oo markaasi kulan kaga dhacay trakaniti county waxaana markaasi isku keenay ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga madaxa xisbiga odm tani markii cadaawad ee dhexdooda u dhex taalay doorashadii laga soo gudbay labadi kun toddoba iyo tobankii ayaa markaasi meru ku guuleystay gabanaha craitu murungi halka peter munya sidoo kale uu ku guulraystay laakiin waxaa markii dambe wasaaradda markaas xubin ama wasaaradooyin xubin uu kaga noqday sida wasiir oo loosoo loogu soo magacaabay madaxweynaha uu usoo magacaabay si ay xaaladda markaas u degto laakiin iminkan haddana wuxuu rajo ka leeyahay in halkaasi dib ugu soo laabto laakiin waa gabani ugu horey dhankaasi la soco dhegeystayaal waxaana markaasi wanwaantan iyo siyaasadda in lagu xasilinayo dhankaasi qorshaha siyaasadeed ee isku keenayo ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga si haddii dhankaasi ugu xasisho ama ay kaga qawdo dhanka siyaasadda musale mudhavadi waa madaxa xisbiga a n c isagana wargeyska bogiisa sideedaad wuxuu halkan kaga qoraya mudhavadi wuxuu leeyahay mudhavadi calls for waa incentives waxa uu leeyahay dabcan rajada iyo weliba waxyaalaha markaasi ka daaya dabcan balse dadka rajada intaad ballamo been oo qaadi lahayd ama waa inaa markaasi dhiirigelisaa waxaa tani uula jeedaa dabcan siyaasiyiinta sida wargeyska uu ku qorayo in ay arrimo been ah ama dhallinyarada markaasi ballamo been ah uga sheegayaan uga ballanqaadaan taasi kasoo bixi karin muddooyinka u dambeysay siyaasiyiinta waxaa markaasi ama kuwa dadka xilka u hanqaltaagay sare waxay markaasi dhalinta meelaha ay ka galayaan ka mid ah dhanka shaqooyinka kuwaasoo sheegeen in shaqo abuur iyo weliba shaqooyin kale loo sameyn doono haddii waqtigooda markaas ay ku guuleystaan wuxuu sheegay intaasi ay tahay mid markaasi aada uga daaleen dhallinyarada wuxuu leeyahay waa ina markaasi dhiirigelisaan oo markaasi u fududaysaan sidii shaqo ay ku heli lahayn laakiin ballamaha ayaa markaasi ku adkaanaysa oo fiicneen sida uu hadalka u dhigay musale mudhavadi waxaa wargeyska boggiisa isla sideedaad uu halkan ku qorayaa madaxa xisbiga o d m raila odinga waxaa iminkan soo qaadan saddex gabana oo soo indhoosgareeyeen ama sidoo kale ku taageereen xilka madaxtinimada sannada labada kun labalabaatanka kuwaasoo sheegeen in taageero xoogan ay ku siin doonaan bartamaha dalka waxaana sheegeen in kaalintooda ay ka ciyaari doonaan sidoo kale ka qaadan karaan ama ka qaadan doonaan sidii ay taageero ay ku siin lahaayeen sidoo kale dadka wacyigelin xoogan ugu sameyn lahaayeen isku soo baxyada waqtiyada doorashooyinka sidii taageera ay u muujiyaan ama codkooda ay ugu taageeraan raila omolodinga raila omolo odinga oo markaasi kambeynadiisa ama ololihiisa siyaasadeed dhammaan ka fulin akawntiyada kala duwan ayaa markaas haldhigiisa uu ka dhigtay azimiyo la umoja taasoo uu sheegaya in kenyaanka uu doonayo inuu mideeyo ama hal uu ka dhigo waxaana markaas fursadihiisa siyaasadda ee markaas uu ku kala tegay akawntiyada kala duwan sidii qorshooyinka iyo hanaanka istaraatiijiyadeed uu doonayo in wax kaga bedelo ugu soo qorsheynaya ama uusoo u bandhigaya sidoo kalena uu ka dhegeysto ayagana waxyaalaha qaar ay tabanayaan ama sidoo kale baahiyada halka ee dhankooda ka jirto sida wargeyska boggiisa sideedaad uu qorayo oon kenya waxay isku raaceen in dhammaan qaarkood ee isku raaceen weliba saddexda gabana in ay soo qaadaan dabcan sanada labada kun labalabaatanka raila omolodinga iminkan toos aan u aadna dhegeystayaal boorgeeska boggiisa afraad iyo macluumaadka marka hore aynii sheegay bal aan ku bilaabo maanta waxaa la filayaa dabcan ama sidoo kale iminkan ka socon doontaa kulamaha ilaa iyo dabcan laiskugu tegi doono maanta waana mid aada u qaraara siyaasadda wadanka iyadoo maanta maalinta haliyeyada looga dabaaldegayo wadanka sida wargeeska boggiisa afraad uu ku qorayo waa madaxweynaha ayaa ku hogaaminaya waana waqtigiisii ugu dambeeyey ee maanta inuu xaflad sidan oo kale kaga qayb galo mashujaadhay sanada labada kun labalabaatanka waqtigan oo kale waxaa markaasi wadanka u haysta madaxweyne dhegeyste laakiin wargeyska bal aan fiirina bal faahfaahintiisa macluumaadkiisa halkan wuxuu leeyahay waxaa markaasi la filaya maanta inkastoo the peter rival uu leeyahay isku imaatinka dhinacyada kala duwan ee siyaasadda waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waa madaxa xisbiga o d m iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaana xaqiijiyey dhanka kuwa markaas warbaahinta u qaabilsan ama kuwa communication officer la yiraahdo oo dhanka madaxweyne ku-xigeenka wuxuuna sheegay inuu shirkaas uu ka qaybgeli doono ama kulankaasi uu ka qaybgeli doono madaxweyne ku-xigeenka waxaana meelaha markaasi iminkan diiradda la doonaya in lagu saaro madaxweynaha wakhtigiisa markaasuu sheegaya maantana ugu dambeyso meelaha dhibaatada ay ka taagan tahay iyo weliba nacibyada kala fogaanshuhu inuu markaasi isku jaangoon doono maanta waxaana markaasi laga rajeynaya haddaba waxaa eelaha markaasi laga rajeynaya wargeyska wuu sii hordhacay wuxuu halkan leeyahay waxaa ka mid ah in markaasi meesha laga qaado dabcan bandooga wadanka saaran ee kafyuga taasoo markaasi dhibaato uu ku keenay dadka shacabka iyo sidoo kale dadka ganacsatada iyadoo dabcan ay dowladda uga gal laheyd sidii cudurka covid sagaal iyo toban faafitaankiisa loogu yaran lahaa waxaa sidoo kale ka mid ah arrimaha markaasi musuq maasuqa tackling corruption ayuu leeyahay wargeyska uu soo qaatay inuu madaxweynaha diirata ka saari doono kaga hadli doono habka musuq maasuqa uu ka joogo wadanka iyo halka imikan wax ay kaga qabteen iyo weliba guulaha qaar ay ka gaareen iyo waxyaalaha markaas iminkan u degsan iyo waxyaalaha lagu soo kordhin doono ayuu madaxweynaha diirata ku soo ridaanaa iyo cidda succession politics siyaasadiisa iyo weliba cidda markaasi taageerada xooga uu ku siin doono ama sidoo kale uu ku wareejin doono wakhtigiisa laakiin go-aanka wareejiska markii lagu leeyahay dhegeysta ma aha wax uu madaxweynaha wareejina laakiin go-aanka waxaa markaasi dadka shacabka gaaraan laakiin laakiin cidda uu taageeri doono ama cidda markaasi hogaanka kala wareegi doonto waxaa sidoo kale uu sheegaya in aad wargeyska u qoraya in legacy ama sidoo kale uu kaga tago wadanka isagoo markaasi qorshihiisa ee horumarineed ama qorshihiisa ee afarta agenda ee the big four agendas iyo weliba iskubaatinka kenyaanka ee qeyb ee xoogan ay ka tahay sidoo kalena taasi uu dabcan uu kuga hogaamin doono maanta maalinta national day ay tahay maalin maalin fasax ah maalin markaasi wadanka laga xusayo dadka halyadii wadanka usoo dagaalamay mashujaadhey ayaa maanta sidoo kale waxaa wakhtigeeda ku dhacaysa kaga dhacaysa countiga karinyaga waxaana madaxweynaha sidoo kale iyadoo dhibaato ay wadanka ka taagantahay haddana waxaa la soo daraystay arrimo dhowr ah wargeyska wuxuu haddana halkan sii dabadhigay arrimihiisa wuxuu leeyahay waanta dabcan waa la dabaaldegayaa oo waxaa markaasi loo dabaaldegay dadka halyayadii iyo sidoo kale dadkii markaas wadanka usoo halgamay ee mashujaadhey waxaa sidoo kale iyadoo taasi ay jirto waxaa haddana wargeysku uu leeyahay meelo fara badan ama wadanka ama kountiyada kountiya fara badan ayaa markaasi dareemayaan dhibaato dhanka abaaraha iyo weliba qeybo ka mid ah oo aan markaasi xaaladooda ee aada u cakiran tahay jirtana cunto yari oo dowladda ilaa hadda waxba aysan ka qabanin xuleyahay iyadoo markaasi madaxweynaha holaan uu amray in wax laga qabto sidoo kalena arrintan ay tahay arrin deg deg ah weliba gurmud u baahan dadka abaaraha ay saameeyeen ayaa haddana waxaa wargeeska uu leeyahay maantana waa loo dabaaldegayaa wuu soo hadal qaadi doonaa madaxweynaha iyo waxaa markaasi uu qorsheeyey national debs arrimaha markaasi deymaha ee wadanka lagu leeyahay ayaa sidoo kale uu soo hadal qaadi doonaa waxaa ka mid ah sidoo kale badda ayaa lasoo hadal qaadi doonaa dhegeystayaal ee sida political siyaasadda labada kun labaiy labaatanka sidoo kale waa lasoo hadal qaadi doonaa arrimaha markaas isdhexgalka iskumaatinka kenyaanka wakhtiga wakhtiyadii hore iyo imikan hararka maqofka laga gaaray iyo sidoo kale isdhexgalka kenyaanka ayaa sidoo kale laga hadlayaa dhanka kale dhegeystayaal waxaa markaasi laga soo gudba taasi aan kasoo gudubno imikan laakiin dhanka siyaasadda aanu u imaano isla mashujaadhey maanta dabcan waxaa lagu kulmayaa halkaasi laga qaybgelaya dhammaan bodiyamka meesha hore waxaana ku kulmi doonaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa kuwaasoo marka hore dabcan hadalla qaar ah ay hawada isku marinayeen sidoo kalena aysan isku wanaagsan muddooyinkii u dambeeyey waxaana la sheegayaa in madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto taageero xoogan oo dhankaasi kerinyaga uu ka leeyahay ama uu ku leeyahay waxaana la filayaa maanta wakhtiga halkaas uu istaago sidee markaasi dadka isku bedeli doonaan muxuuna markaasi dadka sidee u qaalin doonaan sideyna markaasi noqon doonta siyaasadda masraxa ee halkaasi laiskugu imaanayo waa midda aadka markaasi loo hayo wanguru stadium in kerinyaga ayaa maanta lagu qabanaya kulankaasi waxaana maanta bodiyamkaasi isku imaanaya madaxweynaha iyo waxyaalaha markaas sida loo kala gaabsan doono hadallada qaar laisku jedin doono iyo sidoo kale in lais cafin doono ayaa markaasi meesha oo maanta wax laga dareemi doonaa laakiin hadalla qaaroo markaas madaxweynaha oo horaan dabcan shalay filaya markaasi kasoo yeeray ayaa markaasi laga yaabaa rajo qaar in madaxweynaha ku-xigeenka ay gelisay inkastoo barnaamijka hogaanka aad ku maqli doontaan hadduu eebah raalli ka noqdo arrimahaasi dhowr dhegeystayaal waana meelaha markaas iminkan bartamaha dalka taageerada xoogan uu kasoo hoyinaya ama sidoo kale uu ku leeyahay kadib baaritaana iyo sidoo kale la ogaaday madaxweynaha taageerada uu ku leeyahay waxaa sidoo kale raila odinga isagana uu kasoo qeybgali doona waa madaxa xisbiga o d m wuxuu asagana sidoo kale sidoo kale aada ula shaqeeya madaxweynaha dalka uhuru kenyaata tan iyo markii sagaalkii maarso labada kun sideed iyo tobankii hansheek heshiiskii markaasi madaxweynaha iyo asaga dhexmaray wixii wakhtigaasi ka dambeeyey heshiis ayay ahaayeen ilaa wakhtigan sidoo kalena wax dabcan cadaawad ma dhex taalo waana labada qof oo markaasi aad looga sheekeysan yahay aada iskugu dhowaadeen sidoo kalena raje dhanka siyaasadiisa uu ka qabo raila odinga dhanka madaxweynaha madaxweynaha ku-xigeenka ayaa wakhtigaasi wuxuu aada u dhaleecayey hansheek ama sidoo kale kuwa sida gacanta isku geliyeen ama sidoo kale sida iskugu cafiyeen madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale madaxa xisbiga odm wuxuuna ku sheegay mid ay tahay mid markaasi siyaasada iyo weliba heshiisadii xisbiga jubli uu ku kala geeyey xisbiga o d m weliba sidoo kalena uu ku sheegay in ay ka shaqeeyey isaga gabadha markaas dabcan martida loo yahay ee anway guuro ayaa horaan markaasi iyadana dabcan qayle ka keentay iyadoo markaasi dowladda ay sheegtay in dad kooban oo keliya kasoo qeybgali doonaan dhegeystayaal ogsanow waxaa uu dabcan maanta martida markaasi ku ah madaxweynaha malawi laza rose jakwera ayaa markaas isagana marti ku ah maanta kulanka maanta dhacayo ama xafladda maanta wadanka ka dhacayso waa maalin qaran waa maalin markaasi fasax wadanka uu yahay waa maalin markaasi dhammaan dadka guryaha ay ku wada sugan yihiin waa maalin markaasi dadka ay markaasi ninsanayaan qaarna markaasi ay dabaaldegayaan ay tahay maalin markaasi dadka soo halgameen wakhtigii wadanka xornimada uu qaatay dadkii markaas usoo halgamay dadka usoo dagaalamay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal waana maanta ka dhacaysa dhulkaasi markaan firino waxaa leeyahay wuxuu leeyahay ilaa iyo lix wowi ayuu leeyahay waa dhulka markaasi kerenyaga maanta ka dhacayso bal aan fiirino wuxuu ka tirsan yahay ilaa iyo afar county waa dabcan wuxuu ka tirsan yahay ilaa iyo afar deegaano baarlamaaneed sida ndiya kishungu kerenyaga central iyo muea waxaa sidoo kale markaas wuxuu leeyahay lix webi waxaana dhammaan ay ku wada shubaan webiga ribatana waana dhul markaasi beere ah waa dhul markaas wax walba ka baxaan waxaa sidoo kale ka baxa bishooriga briiska waxaana waa dhul markaas aromatic loo yaqaano rais rais dhegeystayaal kenyaga waxaa sidoo kale ay tahay meelaha markaas lagu beero waxyaalaha markaas si deg deg ah dhul rooqo uu ku yahay sidoo kalena ay badi ay kasoo saaraan shaha caleynta waxyaalahaas ku badan dhegeystayaal sida horgeyska saaka uu qorayo waa dhul markaasi roobkiisa aada ugu do-o halkaasi sanadkiiba laga yaaba in marar qaar ee roobab halkaas ay ka helaan weliba xagaayo ay ku badan tahay waana dhul markaasi beera ah waa dhul markaasi ku habboon ayuu leeyahay waxsoo saarka iyo sidoo kale beerashada sida wargeyska saaka uu qorayo maanta meesha ay ka dhacayso dhegeystayaal mashujaadhey idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaan wargeysada olahaas ay kaga hadlayaan iyo sidoo kale aadka loo gorfeynaya arrimaha ku aadan xiriirka u dhexeeyo wasiirka xogeyaha joogtada ee dhanka arrimaha gudaha dalka waa karanja kibijo iyo sidoo kale gabadha marwada ee countigaasi kenyaga anway guro dhanka siyaasadda ay isku hayaan sida wargeyska saaka uu qorayo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisana saaka maanta waxaa laga filan doonaa waxaasoo dhan waan arki doonaa dhegeystayaal idaacadda star f m eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m ayaa dhegeysanaysaan arrimaha siyaasadda iyo wargeyskeeda aada saaka uga hadlayaan dhinacyada kala duwan sida standard iyo sidoo kale the daily nation soo qabso intaad guriga joogto oo sidoo kale akhriso ka faa'iideyso waxyaalaha iyo siyaasadda siday wadanka ugu socoto dhegeystayaal qadka telefoonka ayaan siinayaa saaka dhegeystayaasheeda sida kuwa berisan kusoo kaakaceen maqalka idaacadda ay qaybna ay ka tahay inkastoo shan daqiiqo keliya aan haysano warkii ayaad maqli doontaan kadib dhegeystayaasha sideedii subaxnimo subax wanaagsan waan ku salaamaya asalaamu calaykum yuusuf bakar wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu pumwani aya bumaani rashiid ibraahim waa fiicada walaalkay see tihin aad baa loo nabad baa utaqaana aad baa loo ficay xayagoo rob waa la helay qabow yarna waa jiraa aad baa loo ficin walaalkay dhagdhag soo ma ahan aad baan rona walaalkay aad baad mahadsan tahay rashiid pumwani dhegeystayaal si alabaan hila soo xiray dhankaasi waa nairobi dhegeystayaal dhanka pumwani dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhowlaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu bintan ku salaamaya haye walaal qaali anagana aad baan ku salaamaya aroor wanaagsan maasha allah dhagaxley goobta aan ka joogo fafaana dankaasi caaw bariga caafimaadka aadmiga waa oogay wax qaylo buuq aan maqlima jirin adig subxaana watacaala baryaan shalaalba aan nahay adig subxaana watacaala hana soo waraabiyo walaal qaali aad baan kuu salaamaya aroortaa ku wacnaata insha allah aamiin dhammaanteen aroorta haynoo wacnaato dhammaanteen dhegeystayaasha meel walbay joogaan subax wanaagsan baan anigana leeyahay qadka telefoonka soo dhow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
bacbe maqalif angalow gaarisigaas wacay qalif haye
alxamdulilah ina udowgi saas u fiican yahay madarda aadna u baahnaa reer kuy baa muqdaan roob baa disubqaya taasa naxariis baan dareemayna alxamdulilah welina nama dhicine mhm
abaarta ilaahay aan naga soo bixin baan leenahay muslimiinta dhammaantood ilaahay soo basiyaan leenahay aamiin qaliif dhanka gaariso u mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
Halo, Assalamualaikum warahmatullah.
wacalaykum salaam walaal magacaaga
Wala dhaxaa gaarso.
dhadhaxaawa soo dhow Aan dhaway bakado soo xanaaqay.
subax la mid ah walaal soo dhow shukran
Walahi alxamdulillah sidaan ku caabisanay oo si aan la heli karin.
shukran Si walba xaaladaas oo ilaahay ugu talagalay oo kala socdaan.
mhm Ilaahay baa mahadda iska leh.
mhm
Dhegeystayaasha dhan waan salaamay. Aniga waxaan dhihi lahaa Kenya.
mhm Dadda Soomaaliya markay u helilayaan.
mhm Migingo, wabigi Migingo ay lahaayeen mhm ayaa si yar looga qaatay ee ku dagaalami waayeen. Bad aysan waxay waxay ugu dagaalayeen.
ma uganda
Ah, Uganda Migingo aw Migingo.
aad Kenya iska lahayd.
aad u maadsantaa dhadhaxawa way maadsantahay gabadhaasi gaarso iga soo wacday waan uga mahad celinayaa xigaasha kale qaadka telefoonada ayaan qasiinayaa soo dhow sax wanaagsan waan ku salaamayaa may maqlaysaa sax wanaagsan walaal soo dhow magacaaga
waa cabdinaasir oo jooga gaas walaalo cabdinaasir haye alxamdulilah bula college aan joognaa college ka warran saaka alxamdulilah abaaro badan waa lasoo maray hadda alxamdulilah waxaa waaye xees yara noo yara dhacay mhm rajo weyn ayaa jirta insha allahu ilahi waxaan ka baranayaa in roob barako leh oo khayr ah inuu ilahay na siiyo insha allah آمين آمين آمين بعزته بعزته وقدرته إن شاء الله soo dhow walaal subax wanaagsan السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سعيد جدا من غردقة تاكابا ka waran لقيت والله سؤال- أخير ولا mhm مش مش ورا هو aad iyo aad قبو قبو قبو جرته Mm. subax wanaagsan walaal Hello, assalaamu calaykum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Walaal Najmo waay oo ku sugan halkaasi Gaarso.
najm gaarisa ka waran
Alxamdulilah walaalkii halkan ku sugan ee Xawa Bariga. Alxamdulilah jawigan aad buu u degan yahay.
mhm Dhammaan dhegeystayaashana aad baan u salaamay. Shaqada kuwa.
aad u maasantahay najmo way maasantahay gabadhaasi gaaraysa iga soo wacday inkastoo saakaan mandheera maqlin inkastoo taakaaba laakiin dhegeystayan ka maqlayay dhanka etoobiya dha- beled xaabo iyo sidoo kale kuale clivi mombasa sielo nairobi pumwani aan ka maqlay uu ku maasan yahay saaxiibkaasi dhanka meru narok iyo sidoo kale kajiado qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga waan ku salaamayaa soo dhow walaal ka qayb qaado fadlan waqtigaanu u socdaa
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
bakadow aabaha nabadda gaaranow gaariyo isagu waa beriisatay alxamdulilah tamaam tamaam
saakana de wargeeski marka aqrinayska xoogaha waa yar mid qabatooda si diima cabaysidaaday waa ku ximaarinay
maya saa cadleg saas ma ahan saas ma ahan wax kalaa iska jira
waa la- waa la fiican janna kale waa la fiican intaan ogahay ilaahay baa mag kale xagaay yarna way nagu shishuucaysaa Mhm.
ilaahay baan ka rajaynaynaa roob barakaysan Aad iyo bismillahi aad.
tacaala aad baad umaasan tahay saaxiibkaas umaasan yahay aabaha nabadda halka dhegeysta qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga Waan dhawlaa.
halka ku sug ma ogaaya dhadhaab ka waran alxamdulilah intaan ka warqabo waa la fiican yahay wax dhib ma laha dhag dhag soo ma ahan waata idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystaas wax wanaagsan meel walba aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka hogaanka maalin een, arbaca ah taarikhdan ay ku beegan tahay labaatanka bisha tobnaad ee sanada labada kun koob iyo labaatanka waa maalin markaasi xaaladaha dalka barnaamijkan ku gurfin aan kaga hadalna dhegeystayaal waa isna- isla siyaasadda dhegeystayaale iyadoo markaasi aada iminkan usii kululaanayso muddooyinkii ugu dambeysay baaritaano kala duwan oo la sameeyey iyo sidoo kale maanta waxaala markaasi kasoo bixi karo ama kasoo bixi karaya ayaan fiirin kara aan fiirin doonaa dhanka markaasi mashujaadhig dhawaa dhankaasi ka- countiga kerinyaga waxay ku kulmi doonaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa dalka laakiin markaan fiirino dhegeystayaal waxyaala fara badan ayaan isla eegi doonaa isla qaada dhigi doonaa iyo weliba hadal markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu jeediyey mar uu ku sugnaa countiga kerinyaga tan iyo markuu kasoo laabtay eh, dalkaasi maraykanka waxaana waxaana markaasi uu hara- hadaladiisa aad ku maqli doontaan insha allah biidnillahi tacaala een, barnaamijka hogaanka iyo waxyaalaha markaasi ula jeedo iyo kulanka maanta waxyaalaha is- ee isku keeneen ee waxaa isku keeni doonaan iyo taageerada markaasi madaxweyne uhuru Ke- oo madaxweynaha dalka waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo taageerada markaasi maanta uu ka qabo iyo sida markaasi daraasaad lagu soo saaray laguna ogaaday in dhanka bartamaha dalka waana meenta ma- waana meesha maanta markaasi ka dhacayso een, xafladda mashujaadhey waa maalinta markaasi halidiyada waa maalinta markaasi dadka dabcan ee fasaxyo guryaha dabcan ay u joogaan oo maalin fasaxa fasax qaran dadka qaarna telefishinada shaashadaha ay kala socon doonaan khudbadaha madax- madaxweynaha dalka iyo weliba kawntiyada ee dhammaan ee guud ahaan ee waddanka ay ka dhici doonto dhegeystayaal laakiin marka hore aan fiirino baaritaano markaasi lasoo saaray iyo warbixino kala duwan ee lasoo saaray laguna ogaaday taageerada markaasi uu leeyahay marka laisku barbardhigo dhanka b- dabcan bartamaha dalka waa meesha maanta ay ku kulmi doonaan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ku-xigeenkiisa william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga rayi aruurin cusub oo markaas laga laga sameeyey gobolka bartamaha dalka ayaa tilmaamaysa in madaxweyne ku-xigeenka wadanka william ruto uu haysto taageero siyaasadeed oo boqolkiiba konton iyo sideed laba dhibic halka raila odinga ee taageeradiisu ay aada u hooseyso gaarsiisantana ayna sidoo kale gaarsiisanayn soddon balse ay ka hooseyso ilaa iyo lagu tilmaamay la- waa toddoba iyo labaatan dhibic hal boqolkiiba sida markaasi warbixin lagu soo saaray laguna ogaaday taageerada rasmiga saxda ah ee halkaasi ka jirto laakiin inkastoo siyaasadda ay isbadbedeli doonto waana midda markaasi maanta uu ku aqbalay in halkaas uu ku tego oo sidoo kale da- eh, dabcan sida ninka ku- ah, dhanka warbaahinta qeybtiisa madaxweyne ku-xigeenka u qaabilsan eh, sheegay inuu kulankaasi ka qaybgeli doonto maalinta haliyada isagoo sidoo kale fikir eh, kaga hadli doono fasix eh, dabcan fursadiisana uu kaga hadli doono laakiin waa sidee shuxuurta iyo waxyaalaha markaas isku bedeli doonto iyo weliba iyadoo hadallo fara badan ay u dhexin jireen madaxweynaha ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta maana isku wanaagsaneyn tan iyo markii sagaalkii maarso labada kun iyo sideed iyo tobankii heshiiskii handshake ee dhacay ee madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga maysan isku wanaagsaneyn laakiin maanta booqashada iyo halkaasi ku tegayso iyo weliba kulankaasi karinyaga ka dhacayo iyadoo sidoo kale lagu ogaaday in ay countiga ba- bartamaha dalka ee taageero xoogan uu ku leeyahay ayaa haddana waxaa markaasi la ogaan doonaa bal waxaa kasoo bixi doona siyaasadda iyo weliba sida iyo weliba maalinta haliyada waxyaalaha halkaas sida dadka shuxuurtooda isku bedeli doonto iyo sida ayaga saddexdaasi isku bedeli doonto iyadoo sidoo kale warbaahinta aada u qadadhigayan sida weliba dadka quba- eh, khubarada dhanka siyaasadda ka faalooda kaga hadlayaan waxaana daraasadan ay samaysay shirkada markaasi miisaani africa oo wareysatay dadweyne ku nool dadka ilaa iyo ku nool ilaa iyo koob iyo toban ismaamuul ee markaasi dhanka ee mount kenya ku sugan dhegeystayaal nambarka saddexaad waxaa soo galay hogaamiyaha xisbiga a n c musale mudaveri oo ay taageersan yihiin boqolkiiba shan iyo laba dhibic dadweynaha mount kenya gudoomiyaha ismaamulka machakos dr abril mutun oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxtinimada sanadka labada kun iyo labaatanka ayaa bartamaha dalka ku leh taageero dhan ilaa iyo saddex hal dhibic waxaana markaasi kusoo xiga ma- madaxa xisbiga wiper kalonso misioka oo haysta boqolkiiba laba dhibic shan sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii ayay ahayd markii cilmi baaris ee shirkada miisaani africa samaysay lagu ogaaday in william ruto uu yahay musharaxa madaxtin- eh, madaxweynenimo ee ugu horeeya dhanka markaasi taageerada wuxuuna xilligaasi haystay boqolkiiba toddobaatan iyo lix raila odinga ko- shan dhibic afar halka musale mudaveri uu laba markaasi sano ka hor ee taageerayaashiisa siyaasadeed ay ahayd boqolkiiba hal dhibic laba laakiin imikan markii laisku celiyo isku celisahaan isku- laisku fiiriyo waxay markaasi daraasadan ay tusaysaa ee horaana ay ku qiimeysay kaga horeysay daraasadii hore la sameeyey in musharax markaasi rasmiga ah ee sidoo kale mush- madaxtinimada ee ugu horeeya dadka taageerada xoogan uu kaga haysto dhanka bartamaha iyo guud ahaan wadanka in markaasi ay ka gaarsiisan tahay ama boqolkiiba lagu qiyaasay inay tahay boqol- toddobaatan iyo lix waxaana markaasi kaga hooseeyaan asxaabta loolaka xoogan ee kaga dhexeyso sida musale mudavadi raila odinga iyo sidoo kale musale mudavadi laakiin waa farqi markaasi gaab weyn aada u weyn oo markaasi ka- u dhexeeya sida ay ku sheegeen africa miisani waxaana sidoo kale la sheegayaa in raila odinga ah iyo sidoo kale ra- ee, madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ayna kuwa markaasi ay yihiin ugu cadcad siyaasadda sanada labada kun iyo labaatanka laakiin loolankooda siyaasadda iyo weliba ololahooda siyaasadda ayay dhammaan guud ahaan wadanka ka- ay ka- ay ka- ay ka wadaan ama sidoo kale ka- ay ka fushanayaan laakiin haar mark- markaad fiiriso dhinacyada kala duwan iyadoo laakiin isku soo baxyada iyo taageerada ee kala duwan ay sameynayaan laakiin weli waxaa markaasi kuga horeeya ama kaga horeeya sida markaasi madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto weliba dhanka bartamaha isku celcelis ahaan ayaa loo fiirin doonaa waxaana loo fiirin doonaa loo kala gudbi doonaa iyo weliba taageerada dhanka waqooyiga bari uu kaga haysto dhanka nairobi intuu ka haysto dhanka xeebta intuu ka haysto ayaa markaasi la doonaya imikan inay ba- baaritaano sidoo kale doonayaan inay ku sameeyaan oona lagu ogaado inta doorashada guud ee sanada labada kun laba iyo labaatanka la gaarin laakiin dhanka khubarada dhanka siyaasadda ka faano sida wargeyska saaka the daily nation uu qorayay wuxuu ninka markaasi ku tilmaamay in ruto ay siyaasadiisa ay aad u culus tahay ee adag tahay waxaa laakiin isan ka liidanin raila odinga waa laba markaasi aad u kala ee, dabcan u kala fogeen laakiin dhanka markaas istiraatiijiyadeed ee qaab qaabka markaas siyaasada u wato ayaa markaasi loogu sheegay inuu kaga firfircoon yahay laakiin qaab markii loo fiiriyo qorshaha iyo weliba habka ee dowlad wax u socon karto waxaa kaga roon dhanka markaas raila odinga laakiin waxay sheegayaan qaabka istiraatiijiyadeed uu si- siyaasadiisa dadka uu hanaanka ama qa- qulubtooda markaas u hananayo ayaa markaas waxaa kaga firfircoon dhanka madaxweyne ku-xigeenka sida markaas dhanka khubarada siyaasadda ay ku loolamayaan ama sidoo kale ay leeyihiin in markaas uu kaga firfircoon yahay dhankaasi waana midda markaas keena- keenayso in taageeradiisa ay sare usii kacdo baaritaanada sidoo kale ay soo baxayso waxaana markaas maanta ee, sii ca- sii ca- ee, dabcan eh, ekaan doonta ama sidoo kale soo bixi doonta xafladda markaas maanta mashujaadey iyadoo markaas waxyaala fara badan madaxweyneha uu kaga hadli doono laakiin haddana waxaa aad looga hadlayaa maxaa ka soo bixi doonaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa halkaasi maanta ku wada kulmeen waxay maanta ku wada kulmayaan sidoo kale waxaa sii weheliya raila omolo odinga isagana fursad ma loo siin doonaa inuu hado laakiin sidii horaan caadiyan u ahayd markii lagu sugnaa kisi countiga halkaasi oo fursad loo siiyey raila odinga oo kaga hadlay ee, dabcan tii kaga horeysay xafladii hore kaga horeysay tani waxaa fursad loo siiyey laakiin habka protocolka u dejisan waxaa keliya hadli karaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo dadka markaasi martida ah ee loogu talagalay ee qu- da- dabcan dibadda ama meelaha kale kaga imaanaya martida ko sida maanta madaxweynaha oo kale waxaa j- maxaa madaxweynaha maanta waxaa wadanka marti ku ah maanta ama wadan- wadanka jooga madaxweynaha markaasi l- malawi dhegeystayaal haddaba markaad fiiriso dhanka siyaasadda iyo weliba sida ay markaasi u kala loolamayaan sidoo kale sida taageerada ay u kala haystaan ayaa sida maanta rasmiga ah lagu kala ogaan doonaa dad qaar waxay leeyihiin waxaa markaasi la sugaya keliya intuu ka hadlayo ruto iyo sidoo kale siday noqon doonto dadka halkaas iskugu imaaday iyo weliba kuwa markaasi shaashadaha waxaa dhammaan ayay doonayaan inay qiimeeyaan iskuna firiyaan ti- ti- dabcan tirada rasmiga ee soo baxday loogu sheegay in boqolkiiba konton iyo laba uu ka waa kun- boqolkiiba konton iyo sideed uu ka bato dhanka bartamaha dalka waxaana qayba ka tahay krinyaga waana meeta maanta ay ka dhacayso kulanka dhegeystayaal haddaba madaxa fulinta ee shirkadda miisaani africa harun kariba ayaa sheegay in maadaama ay musharixiin- eh, dabcan musharixiinta qaar ay dhowaan bilaabeen ololahooda siyaasadeed ayaa suurtagal tahay in markaasi xaaladdu ay isbedeli ay isbedesho ama isbedeli karto oo sidoo kale laga roonaan karo ama sidoo kale lagu soo dhowaan karo laakiin waxaa markaasi dhanka markaad fiiriso khubarada dhanka siyaasadda haddana waxay sidoo kale kaga hadlayaan isla wargeyska sida stanley saak wuxuu qorayay ama kaga hadlayay eh, dhanka khubarada kuwa ka faalood waxay leeyihiin haddii mar qofka tirada markaas ay badato halka kuwa kalena uu ka hooseeyo ama aad uga hooseeyo way adkaanaysa in markaas uu gaaro waxaana sii badanaysaa eh, waxyaalaha qale uu qofka si qulubtooda markaas uu kusii hananayo ama sidoo kale sida uu qofku ku- uu- qofka kale siyaasadiisa ama uu ka gada dadka kaga gadayo waana midda markaas keenayso in farqiga weyn u dhexayso markaad fiiriso boqol iyo ho- markii isku celcelisahaan loo fiiriyo daraasada la sameeyey waxaa la fiiriyey eh, konton iyo sideed dhibic laba waxaa ka haystaa dhanka bartamaha madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto raila odinga wuxuu wataa sitaa labaatan iyo toddobo dabcan waxaa u dhamaysaa laba jibaarkeeda ayaa u dhexaysa waana mid culus markaas ku ah haddii uu ka agdhowaado waxaa markaas laga yaabaa inuu qeyb dhow kaga soo gaaro laakiin farqi ayaa haddana usii dhexeenaya farqigaas markaas doonayaan in uu markaas saxaabta waa madaxweyne ah, dabcan asxaabta markaas raila odinga iyo xulafadiisa ee doonaya markaas in in ay markaas taageera ama sidoo kale ku taageeraan dadkan ay halkaas ku gaarsiiyaan waa taageero rasmiga ah waxa uu sheegay dadka qa- ah, qaar ayaa markaas gadaal kaga bilaabay ololahooda siyaasadeed halka madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waqti hore ololahooda siyaasadda ay bilaabeen laakiin raila odinga waxaa kaga sii horeeyey madaxweyne ku-xigeenka isagoo markaas dowladda ay u diidaneed iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta oo markaasi u diidanaa lagu tilmaami jiray inay tahay mid markaasi qalad ah siyaasadda uu wado madaxweynaha ku-xigeenka inay tahay mid markaasi sharciga baalmarsan ogoleen ayaa haddana wax warkaasi markaasi dheg jalaq uusan u siinin uuna watay ololihiisa ilaa wakhtigan uu kasoo gaaray ilaa xitaa wakhtigii markaas ay socotay oo wakhtiga cudurka covid sagaal iyo toban wadanka aada dhibaato uga haystay wuxuu markaasi tegi jiray kulamada markaasi kiniisadaha waxaa sidoo kale tegi jiray meelaha laiskugu soo baxo waxuu tegi jiray meelaha markaasi lacagaha lagu arooriyay lagu dhisayo waxyaalaha qaar ay dadka markaasi u baahan yihiin waxaa sidoo kale ka qayb geli jiray suuqyada dadka markaasi wax ay ku iibsadaan waxuu marka uu wadada marayo muusan ahayn qof iska gudbayo wuxuu istaagi jiray bartamaha wadada dhexdeeda wuxuuna salaami jiray dadka wuxuuna je- dhihi jiray dabcan sidaa een, iminkan ololihiisa siyaasadda uu wato wuxuu dhihi jiray isbeddel ayaa soo socdaa maama ku- dadka markaasi khudaarta kan kinyuusiga kan timaha jaro ama tima jaraha kuwa markaasi balashalaha ama kuwa markaasi kabaha caseeyo iyo sidoo kale kuwa markaasi ayagana dhugdhugleyda boodhabooda wataan waxaasoo dhan kuwa beeraladaha ku beeraleyda waxaasoo dhan ayaa markaasi garab siin doonaa garab aan siinayna halka markaa joog- uu joogana waxaa markaasi uu qaar ay leeyihiin madaxweynaha ku-xigeenka wuxuu bixin jiray lacago oo dadka markaas uu siin jiray haddaba markii loo fiiriyo arrintan iyo weliba isku isku barbardhigidda madaxweynaha eh, ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila odinga waa laba iminkan ololahooda siyaasadda wuxuu ku sugan yahay bartamaha dalka maanta iyo sidoo kale raila odinga dhankaas wuxuu sii aadi doonaa kerenyaga isla laamu ayuu shalay joogay dabcan raila oo dabcan waa shalay ayuu joogay madaxweyne ku-xigeenka eh, dhanka eh, xeebta laamo ayuu ku sugnaa shalay arrimo siyaasadda ayuu halkaas ka- eh, ka- kaga fulinaya ama ka fushanaya waa shan maalmood oo dhanka xeebta uu ku sugnaa haddana mowqifkiisa siyaasadeed weli markaasi kamuu daalin wuxuu markaas haddana tasha- markay soo gabagabato maanta uu eh, kerenyaga haddana wuxuu markaasi sii abaabulaya qorshe kale eh, meelo kale uu ku tegi lahaa ama sidoo kale dadka isku soo baxyada oo markaasi dadka asaga shuxuurtooda ama dadka qaar uu doonaya inuu kuga dhegeysto ama sidoo kale uu ka gado ah, aragtidiisa fikirkiisa sida markaasi uu qabo raila odinga asagana kama liito oo asagana ma ma aha markaasi kaga liito laakiin markii laisku firiyo qaabka qorsheynta istiraatiijiyadeed ee markaasi dowlad wadaajinta ama sidoo kale dowladda wax lagu wadi karo waxay leeyihiin waxaa kaga roon kaga firfircoon raila odinga laakiin qaabka markaasi fulinta iyo siyaasadeed iyo weliba k- een, ee dabcan qulubta dadka sida wax looga qaato ama wax loogu markaas loogu sheego waxaa kaga firfircoon dabcan dhanka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo saate ay tahay ilaa iyo shan kun oo qof oo g- qaar ah oo ka mid a markaas ku nool yihiin ama ay ku nool yihiin caasimadda dalka ee nairobi ayaa ka qayb qaatay cilmi baaristaasi waana qayb markaasi ay xaki waa dabcan kuwa miisaani africa waana shirkadda markaasi intaasi ku waxay shirkadda intaasi ku dartay in gobolka bartamaha uu kaalin weyn uu ka qaat uu ka qaadan doono mustaqbalka dhanka hoggaanka ee kenya maadaama ay ku nool yihiin codbixiyaal tiro badan waana meelaha markaasi hardanka waa meelaha markaasi loolanka waa meelaha markaasi ay ku kala xisaabtamayaan madaxweynaha ku-xigeenka iyo sidoo kale raila odinga waa meelaha markaasi ay doonayaan in qof qof kale qof kale uu adeegsado waa meelaha markaasi ay siyaasiyiinta dhinacyada faraha badan uu adeegsanayo madaxweyne ku-xigeenka halka raila odinga uu keli u adeegsanayo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta laakiin waa midii markaasi mustaqbal ah, siyaasadda mustaqbaleede ee soo socota labada kun laba iyo labaatanka cidda markaasi ee dhanka iyo weliba of- een, eh, dhanka bartamaha dalka isha loogu hayo iyo shakhsiga markaasi labada qof ay soo kala qaadan doonaan madaxweyne ku-xigeen ay kaga dhigan doonaan iyadoo laakiin culeysyo fara badan ay qaar ay qaar ay kala dareem- ay kala dareemayaan sida markaasi ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga culeys- culeysyasi- culeysyadiisa sida horaan barnaamijka hore aan ku sheegnay ee isniinta baxay waxaa markaasi culeyska dhanka u weyn uu- uu ka haystaa ayna ka taagan tahay one kenyan alliance haddii markaasi xulafo ama taageere ay ku siiyaan sanada labada kun iyo labaatanka waxay markaasi oga fadhiyaan inuu shakhsiga kasoo qaado ama kasoo xusho haddii uu kasoo qalan waayo ama dabcan uu kasoo xulan waayo way ku adkaanaysaa markaasi inay taageere ay siiyaan haddii sidoo kale bartamaha uu madaxweyne ku-xigeen uu kasoo qaato ama uu kasoo qaadan waayo sidoo kale halkaas wuxuu ku luminaya codbixin ama sidoo kale dad taageerayaal waxaana markaasi u janjeerayaan ama sidoo kale ay aadi karaan madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha asagana laakiin ku-xigeenkiisa weri kamu gaarin waa sidoo kale dhammaan may wada sheegin shakhsiga ama qofka ugu muhiimsan ay soo qaadan doonaan sanada labada kun laba iyo labaatanka laakiin markii loo fiiriyo baaritaanada labada dhinac oo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxwe- eh, sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga maanta ayaa la fili doonaa bal waxyaalaha markaasi afkooda ka soo baxo iyo waxyaalaha markaasi damacsan yihiin iyo weliba sida ta- taageerada kala duwan ay kala ay ka kala haystaan bartamaha dalka iyo weliba sida halka ay isku waafaqi karaan warbixinta markaasi lasoo saaray ama baaritaanada lasoo saaray ee miisaani africa ay soo saartay kuna sheegtay in boqolkiiba konton iyo sideed dhibic laba uu markaas kaga sitay dhanka bartamaha madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto halka sidoo kale raila odinga uu kaga hooseeyo madaxweyne ku-xigeenka uuna haysto toddobaatan waa labaatan iyo toddoba dhibic hal waa markaasi farqi laba jibaarkeeda ama hal jibaar ayuu markaasi kaga horeeya waana xisbiyada markaasi u d a iyo xisbiga markaasi o d m baaritaanada markaasi la sameeyey keliya bartamaha ma ku ekeen oo waxaa markaasi baaritaana qayb ka ah shan kun oo qof oo ka soo jeeda ismaamulka nairobi dhegeysan arrimahaas ayaa isla gorfeyn doona iyo weliba waxaa maanta kasoo bixi doona kulanka garoonka ee markaasi kirinyaga halkaas xafladda ay ka dhici doonto dhegeysan laakiin marka hore warkii laakiin aan wada dhegeysano marka hore dhegeystayaale eh, goorsheegtada iyo bangiga equity waata isku soo noqod wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal j- waa maalin arbaco ah xaaladdarka barnaamijkan ku eegnaa saaka waxyaala fara badan ayaan isla gorfeynana iskala ay dabcan ka hadlayna iyo weliba waxyaalaha iminka laga saadaalin karo ama waxyaalaha kasoo bixi karo maanta ee ku- een dabcan waa xafladda ka dhacayso countiga kerinyaga waa maalinta markaasi maalinta hal- hal- halyeeyada ah ama ma- kuwa loo yaqaano mashujaadhey dhegeysan waa kuwii usoo dagaalamay wadanka kuwii usoo halgamay kuwa diiga dhiiga faraha badan uga soo daatay dadkoodii iyo dadka markaas imikan nabadan markaas imikan lagu naaloonayo dadkii wadanka soo gaarsiiyey ilaahay kasoo kow subxaana watacaala laakiin maanta arrimahaasi iyo weliba kulanka markaas isku imaanayo iyo sidoo kale kulankooda is- ay cid isku keeni karayso waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto raila odinga waa dadka markaasi siyaasada ku kala fogaa waa dadka markaasi aragtida siyaasada noocyo kale u kala haystay ayaa maanta halkaas iskugu tegayaan waxaa la fiirina keliya iyadoo warbixin ay kaga sii horeysa dhegeystayaal ay soo saartay baaritaano ama ra'yi aruurin cusub lasoo sameeyay inay ku soo saartay kuwa loo yaqaana shirkadii mi- waa shirkada miisaani africa ay soo saartay kuna sheegtay in tiro fara badan ama sidoo kale taageerad far- taageerid fara badan uu ku leeyahay dhanka bartamaha ko- eh, bartamaha dalka ama mount kenya waxaana lagu- lagu tilmaamay konton iyo sideed dhibic laba halka odinga raila odinga oo taageer- taageerayaashiisa iyagana lagu tilmaamay laba iyo labaatan waa boqolkiiba laba iyo labaatan sida markaas warbixinta lagu soo saaray lagu sheegay laakiin kulanka maanta halkaasi kerinyaga waxay ka tirsan tahay bartamaha dalka waa meelaha markaas reeyay aruurinta sidoo kale qeyba maxubiin ay ay ka tahay laga soo arooriyey Ah, waxaa maanta keli la fiirinaya dhegeystayaal iyadoo sidoo kale aan saadaalin doono fi- fiirin doono arrimaha markaasi bandowga markaas madaxweynaha uu ka qaadi doono arrimaha ku aadan ee dhegeystayaal isdhexle- eh, arrimaha musuq maasuqa iyo weliba dhanka abaaraha oo aad ku saameysay iyo weliba qorashaadkii lacagihii markaasi madaxweynaha uu ku tilmaamay in halkaasi la geen doono meelaha aadka ugu dhibaateysan yihiin waxaa ka dambeeyey arrimahaas cudurka safarka covid sagaal iyo toban lacagaha deymaha ee wadanka lagu leeyahay howlahaas ayaa isla fiirin doonaa laakiin markaan fiirino aan dib ugu soo laabano barnaamijka dhegeystayaal iyo xaaladaha dalka iyo arrimaha ku saabsan madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto iyo bartamaha awoodda faraha badan uu ku leeyahay iyo weliba sidoo kale halka qaska ka taagan ee siyaasadda inkastoo laakiin weli ay markaasi san bislaanin sidoo kalena ay soo dhammaystirin weliba go-aanka rasmiga la gaarin waqtiga shaqsi cid markaasi qabanayso waqtiga rasmiga la qabanayo doorashada guud iyo cid marka waqtiga rasmiga markaasi baarlamaanka la kala fasaxayo ayaa si toos ah u bilaaban doonaan laakiin markaan in- intaan dhegeystayaal faahfaahinta macluumaadkaas sii gelin bal hadalkan macnihiisu maxay maxay dhankee markaasi kula jihaysan karaa dhankee markaas adiga ku qiimeyn kartaa waxaa markaasi kaa soo bixi karaa markaan wada dhegeysano bal aan wada dhegeysano waa markuu kasoo laabtay madaxweynaha dalka dhankaasi maraykanka waxuu markaasi daafurayay markaasi mashaariic dhanka biixireen eh, dams loo yaqaano kuwaasoo ka baxaysay ilaa iyo shan iyo toban milyan oo lacagta dalkani kenya laakiin marka hore aan ogaano khudbadda madaxweynaha iyo weliba halka markuu ku sugnaa arrintan iyo wuxuu ula jeeday dhegeysta madaxweyne uhuru kenyatta Jubilee ni chama ya wananchi. Wakati wenzetu wako kule Nairobi wakigawanya vyeo kati ya watu watano, sisi wana Jubilee tuko hapa deepening democracy because we believe that this country must be led by the will of the people, not a handful of individuals looking for jobs for themselves. Tunaelewana wenzangu? Kwa sababu hiyo ndiyo demokrasia. Lakini wale kule, mwingine sijui ati atakuwa hii, mwingine atakuwa hii, wengine hapo wamedanganywa mchana mchana kama watoto ati ati watakuwa prime minister na madeputy prime minister. Katiba haina hiyo vyeo, ati watabadilisha katiba baadaye. Ai, ai, ai, ai, ai. mtu mzima kudanganywa mchana mchana na anakubali cheo cha prime minister iliisha wakati serikali ya nusu mkate ilienda nyumbani tunaelewana wenzangu hakuna cheo ya prime minister mtu mzima anakubali kudanganywa ati anarudi kuambia ah, mimi nitakuwa prime minister yaani kubadilisha katiba unajua ni kufanya nini eh? alafu asema pana nitakuwa chief minister oh, sijui nitakuwa hii oh, nitapatiwa mawaziri hawa jubilee does not believe in that we believe in democracy and second our government the one that i lead ile mimi naongoza yetu sisi tunafanya kazi kama timu what is your agenda for kenya what is your agenda for the people of this nation hawana jameni hawana ni ukubwa ni ukubwa siyo haja ya wananchi
waatay waa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta dhegeystayaal eh, kulankiisii eh, dabcan dhankaasi kerinyaga uu kaga hadlay dadka halkaas uu kusoo baxay wuxuuna markaasi kaga hadlay arrimihii iyo xaalihii markaas isbedelay inkastoo dadka ee markaasi jahawareer fara badan ay ku noqotay iyo weliba hadaladaasi waxa ula jeeda iyo dadka markaasi in badan ay markaasi macneynayaan haddaba iyadoo markaasi taasi uusan ku jirin madaxweyne ku-xigeenka eh, dabcan cidaha markaasi ama ciddii ama shaksiga markaasi kaga hadlayaan ama ay leeyihiin eh, waqtigii nusi mukate waa waqtigii markaasi moi kibaki ayay ahayd waa waqti markaasi wad- wadanka dhibaato yar ay intee soo ge- eh, dabcan ay ka dhacday xoogayihii guud ee markaasi hore ee qaramada midoobe banki dabcan waa ki- eh, ninkii afrika ee markaasi u imaanaya halkan oo wanwan siyaasadeed uu ka waday sidoo kalena lagu heshiiyey in raila odinga uu markaasi noqdo ra-iisul wasaare Eh, taasi waxaa markaasi uu leeyahay eh, ar- dabcan waqtiga markaa fiiriso uu kaga hadlayo nusumukaata waqtigaasi iyo waqtiga markaas isbedelka siyaasadeed ee weliba waqti b b i warbixinteeda eh, tii markaasi eh, daaqad ay ka turtay ka- eh, eh, markaas ay ka saartay haddana waxaa arrintan markaasi darade shalay dabcan darad ahayd filaya markuu markaas kasoo laabto maraykanka ah, ku- kuna ku- eh, kerinyaga uu ku sugnaa uu daafurayay markaasi mashaariic eh, markaasi biyixireen oo shan iyo toban milyan lacagta dalkan ay ku baxayso ama ay ku baxaysay bilyan dabcan filaya inay tahay inay ku baxaysay oo halkaas wax looga qabanaya wuxuuna dadka halkaas kugu sabco kula hadlay kagana hadlayay sida khudbadiisa ama hadalkiisa ay ku maqlaysay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta laakiin marka maanta filashuhu waxay tahay waxa ka- ku imaan kara iyo weliba waxaa isku keeni karo in madaxweyne ku-xigeenka horaan wuxuu sheegay dabcan horaan mas- muu kasa- muu ka qaybgeli jirin ama sidoo kale meelaha iskugu imaanayaan xafladaha tan iyo markiisi labada kun sideed iyo tobankii waa madaxweyne ku-xigeenke kamuu qaybgeli jirin laakiin maanta markuu ka qaybgelaya halkan waxaa markaasi la saadaalinaya muxuu kaga hadli doonaa muxuu markaasi ah, fikirka ay noqon doontaa sidee markaasi shuxuurta dadka qaar ama halkaasi ku dhaqan ay noqon karaa isku bedeli kartaa tani waxay haddana ma imaanaysaa iyadoo markaasi konton iyo sideed dhibic laba boqolkiiba dadka taageersan ee bartamaha ay kasoo jeedaan ma taageeridaasi halka uu ka helay sida warbixinta ay kusoo saartay ama shirkada ee miisaani africa ay kusoo saartay miyuu u aadaya halkaasi iyo sidoo kale sidee noqon doontaa maxaana markaasi eh, dabcan loo fasiran karaa khudbadaasi ee markaasi aad wada dhegeysateen iyo waxa ka bixi karo isku bedeli karto uuna kaga fahmi karo madaxweyne waa ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga macno fara badan ayay lahaan do- ka- karaysaa dhegeysta laakiin aan u soo laabano aan u imaano imikan boqolkiiba konton iyo s- sideed dhibic laba raila odinga wuxuu haystaa boqolkiiba labaatan iyo toddoba eh, dabcan bartamaha dalka baaritaane africa ah, mar- dabcan miisaani africa ay soo saartay oo wareyso kala duwan ay kusoo saartay dadweyne ilaa iyo ku- la gaaraya koob iyo toban ismaamuul ee ku nool bartamaha dalka ay kasoo saareen nambarka saddexaad waxaa sidoo kale soo gaar- soo galay hogaamiyaha xisbiga a n c musale mudavadi oo asagana markaasi taageerayaan boqolkiiba shan dhibic laba dadweynaha mount kenya gudoomiyaha ismaamulka machakos dr fred Mut- oo ah afred mutua oo ka mid ah markaasi musharaxiinta xilka madaxtinimada sanadaha labada kun dhowyo labaatanka ayaa markaasi bartamaha dalka ah, ku leh taageero dhan saddex dhibic hal waxaana markaasi kusoo xigay madaxa xisbiga wiper colonzo misoka oo haysta boqolkiiba laba dhibic shan sanadkii tegey ee markaasi waa sanadihii hore tegey labada kun sagaal labada kun sagaal iyo tobankii ayay ahayd markii cilmi baaris ee shirkada miisaani africa ay samaysay lagu ogaaday in madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu markaasi yahay musharaxa ugu cadcad sidoo kale musharaxa markaasi ugu horeeya ee dhanka taageeridda wuxuuna markaas xilligaasi haystay boqolkiiba toddobaatan iyo lix laakiin waa waqtigii markaasi asaga siyaasadiisa ee markaasi uu soo waadix uu ka dhigaya oo sidoo kalena uu soo bandhigaya eesan u kala dabcan u kala cadaynay dadka eh, laakiin waqtigaas waxaa u qalsanaa xisbiga markaasi u d a oo markaasi abaabul xoogan uu ku waday laakiin waa waqti waqtigii markii laga soo tego labada kun sideed iyo tobankii waa waqtigii bishii saddexaad ee maarso sanada labada kun sideed iyo tobankii waa markii heshiiska ay gaareen madaxweynaha iyo sidoo kale raila odinga laakiin sanadka waxaa intaas ka debay waxaa markaas la soo baxay siyaasad markaasi furfurnaan ah siyaasad markaasi kala duwanaan laakiin siyaasad markaasi geeska lagu gelinaya asxaabtiisi hore ee sida madaxweynaha dalka iyo sidoo kale eh, inkastoo laakiin uu markii warbaahinada qaar ay waraysi ay siinayaan madaxweyne ku-xigeenka wuxuu markaasi qadarinaya hadallada iyo weliba wuxuu leeyahay markaasi walaalkay ama booskeyga dabcan uu la jeedo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waqtigii markaas waxaa ka dambeeyey madaxweyne ku-xige- madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto siyaasadiisa ayuu la soo baxay isla waqtigaas wixii ka dambeeyay hadda labada kun iyo labaatankii siyaasadii iyada bandowgii faraha badnaa ee wadanka ka jiray iyo sidoo kale caqirnaantii faraha badneed dhaqaale xumihii iyo sidoo kale dha- dabcan ku- cudurka safarka covid sagaal iyo toban ayaa haddana waxaa leeyahay si goosgoos ah si xo- eh, hoos hoos ah ayuu haddana u watay arrimihiisa siyaasadda isla haddana qeybtii dambe waxaa soo shacabixay raila odinga oo asagana markaasi olola t- siyaasadaysan wato weliba waqtigan iminkan sa- eh, sanadan aan ku guda jirno ayaa markaasi uu indhaha kala qaaday oo arkay in markaasi ololihiisa siyaasadda oo si rasmi ah oo u wado madaxweyne ku-xigeenka asagana markaas halkaasi la sheegay in uu iminkan uu- uu dabcan is- kor isku soo qaado sidoo kale siyaasadiisa uu gobolada qaar ka miday wuxuu markaasi dejistay istaraatiijiyad ah oo ugu magac daray azimio la umoja waa taasoo markaasuu kaga dhigay in kenyaanka uu doonaya in isku- uu dhammaan isku wada keeno oo hal mowqif uu ka wada dhigo halkaa mowqifna markaasi wax ku wada wadaagaan dhammaantood wixii waqtigaasi kasoo da- dabcan waqtiyadan markaasi ku dambeeyey waxay ku kala sugnaayeen xeebta iyo sidoo kale bartamaha dalka Eh, d- raila odinga wuxuu ku sugnaa dhanka rift valley waxaa sidoo kale uu kasoo tegay eastern ayuu aaday waxaa haddana markaasuu ku sugnaa dhanka meru shalay da- dabcan darad iyo laari maua iyo ku kala sugnaa iyo sidoo kale tarakanithi halkaas ololihiisa siyaasadda uu uu geenayay raila omolo odinga laakiin isku barbardhiga ra- ee dhan- dhanka laari iyo maua iyo tarakanithi iyo meru dhammaan waxay ka tirsan yihiin mount kenya waxaa sidoo kale meelaha markaasi loolanka meelaha markaasi xisaabtanta ay ka socoto meelaha markaasi lagu kala hardamayo meelaha markaasi ay- ay tahay qofka shakhsiga ololihiisa ajandaha uu geenayo haddana sidoo kale waxaa leeyahay waxaa kaga sii horeeya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto haddaba sidoo markaasi taageero xoogan iminkan bartamaha sidoo kale uu uga soo qaadi karaa uuna bedeli karaa mowqifka ay ka haystaan ama sidoo kale waxyaalaha markaasi ay ku- ay ku aaminsan yihiin madaxweyne ku-xigeenka ama ku- ay ku taageersan yihiin eh, ku- ogana dabcan horumarka hore uga dhaadhici iminka looga bedeli karaa asagoo markaasi isla kaashanayo madaxweyne ku-xigeenka ama waraan lahada waa madaxweynaha dalka isla kaashanayo ama la kaashanayo maanta ay ku sugnaan doonaan halkaasi maraa'ila halkaas uu kusii joogi doonaa ama sidoo kale olola mar- markii xafladda ay dhamaato olola siyaasadeed muu bar- ah, ka bilaabi doonaa dhankaasi een, kirinyaga mise madaxweynaha as- ku-xigeenka asagana wuxuu markaas baaqi ku ahaan doonaa mise kusii nagaan doonaa isla kirinyaga waa mid markaasi la hadalhayo waa sidee markii xafladda ay dhamaato see isku soo baxyada mise toos ay usoo kala bixi doonaan oo halkaasi ma laga qaban doono dad isku soo bax waa midda markaas iminka la hadalhayo waxaa haddana sidoo kale la hadalhayaa markii podiumka meelaha markaas mikrofoonka ama mikrofoonada ay yaalaan laga hadlayo waa sidee markii soo dhaweynshuhu ama la soo dhaweynayo madaxweyne ku-xigeenka markuu madaxweynaha ku-xigeenkana soo dhaweynayo madaxweynaha ilaan asaga markaasi la doonaya in laga horreysiiyo mise laga dambeysiiyo raila odinga go-aanka markaas waxay la taalaa protocolka halkaas u degsan in madaxweynaha uu markaasi gohead u siiyo in raila odinga uu ka hor hadlo mise raila odinga in dhexdooda uu galo madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka dhexdooda inuu galo sida markaa horeen ay dhacday waan xasuusanaa eh, markii madaxweynaha uu soo dhaweeyey madaxweyne dabcan madaxweyne ku-xigeenka markuu soo dhaweeyey ra- dabcan uhuru kenyatta eh, waa madaxweynaha dalke waxaa isla markiiba intuu khudbadiisa uu bilaabin wuxuu dhahay waxaan ani iminkan soo dhaweynaya walaalkay si asagana erayo qaar uu dhaho ilaa maalintaas waa loo dabaaldegaya waa mana fasax ahayd dabcan asagana fikirkiisa iyo waxyaalaha markaas dadka uu halkaas kula hadlayay ayuu a- a- isaga markaas aragtidiisa kaga dhibtay haddaba maanta protocolka ma sidaasay wa- waafaqi doonaan mise waxay noqon doontaa sidii caadiga u ahayd ama caadiga u ahayd in madaxweynaha ama ku-xigeenkiisa caadi ugu hadlaan kadibna madaxweynaha uu- madaxweyne ku-xigeenka uu soo dhaweeyo madaxweynaha haddaba waxaasoo dhan waxaa ka daran waxaa leeyahay haddaba ma iswaafaqi doontaa boqolkiiba bartamaha dalka waxaa leeyahay konton iyo sideed dhibic laba ayuu ka haystaa ma- een, waa william ruto haddaba markuu soo istaago maxay noqon doontaa dadka may qaaliin doon ma- dabcan may qaylin doonaan mise wa- waxay ku dhawaaqi doonaan ruto waa sidee waxyaalaha markaasi aadka loo hadalhayo waa midda markaasi meelaha qaar iminkan siyaasadda markaad dhegeysato ama sidoo kale la socoto warbaahinada qaar ama sidoo kale markay live u socdaan meelaha markaasi raila uu tegayo waxaa marka marar qaar arkaysa dad ku qaylinayan ku buuqayaan ruto ruto ama xisbiga markaasi u wato ruto ama u d a inkastoo qaar ay leeyihiin waa kuwa markaasi siyaasadaysan waa dad markaasi ka shaqaynaya siyaasadda markaasi ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waa laba qof oo iminkan uu la leeyahay weligoodsan soo marin wadanka waa laba qof oo siyaasadooda ay dabcan fooda isku darayaan sanada labada kun labaiyo labaatanka waa madaxweyne kuxug- waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale raila odinga waa mid markaas siyaasada la gurfeynaya laga hadlayo sida wargeyska the star shalay uu ku qoray wargeyska the star dalkan ka soo baxo wuxuu leeyahay dabcan in kaga hadlayo wuxuu leeyahay waa mid markaasi loolankooda uu aad u adkaan doono waa loolan markaasi shaki fara badan geli doono waa loolan markaasi culeysyo fara badan ka- ay dabcan wadanka uu ku keeni karo waa culeysyo fara badan markii loo leeyahay waa dhanka dhaqaalaha waa dhanka siyaasadda dabcan way isbedeli doontaa wakhtiga ololaha siyaasadda ugu dambe wadanka la gelayo raila odinga asaga waa nin markaasi aan gabanin waa nin markaasi asaga kaga soo horjeedo waxyaalaha qaar markaasi ruto u wato halka ruto sidoo kalena uu ku dhaliilayo waxyaalaha qaar oo markaasi u wato raila odinga dhinacada qaar way isku dhaliilaan laakiin labada shakhsi ugu cadcad oo markaasi la fiirinayo uguna markaasi sumcada badan saameynta fara badan siyaasadooda noqon doonto ebid siyaasadda wadanka ka dhacday waxay noqon doontaa midda la- soo socota sanada labada kun labaiyo labaatanka waa raila odinga iyo sidoo kale william ruto sida markaasi qaar ay daraaseynayaan qaar markaasi ay kaga hadlayaan haddaba arrimahan markaa fiiriso iyo weliba baaritaanada qaar la sameynayo weli waxaa dhiman gobollo qaar ee markaasi cilmi baaris lagu sameyn rabo waxaa ka mid ah gobolka waqooyi bari dalka ama waqooyiga dalka waxaa sidoo kale ka mid ah magaalada nairobi ama sidoo kale countiga nairobi waxaa ka mid ah xeebta ayaa ka mid ah waxyaalaha markaas iminka ruto uu ku sugan yahay laamo iyo shalay ku sugnaa ololihiisa siyaasadda halkaasu geeyey wuu ka soo baxay laakiin maanta wuxuu ku sugan yahay caawa wuxuu ku su- caawa xalay wuxuu ku sugnaa nairobi sidoo kalena wuxuu ka sii baxayaa ma- maanta waqtigan iminkan wuxuu sii baxayaa usi- usi- una sii socdaa dhankaas iyo meesha shirka ay ka sii ay ka- dabcan oo ay ka dhacayso ama xaflad ay ka dhacayso halkaasu asagana sida markaas la xaqiijiyey uu ka qaybgeli doono wuxuu sheegay inuu ka qaybgelaya raila odinga sidoo kale uu ka qaybgelaya waa arrimaha markaas kusoo beg waxaa kusoo begmay iyadoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta bartamaha dalka iyo weliba maalqabeenada ay sheegayaan inay taageeri doonaan madaxa xisbiga odm raila odinga inkastoo uu taasi ay ga- dabcan eh, gaashaanka u daruray william ruto sheegay in dadka mesh- dabcan looga horeeyo ama sidoo kale siyaasadda mar hore uu xirtay isaga laakiin arrintaasi markuu hadalkaasi jeediyey bishan ayay ahayd horaanteedi marka sidoo kale uu dhaliilayay een, ra'iisul- madaxweyne ku-xigeenkii hore waa stephen close misioka ee dabcan oo taasoo ka xumaada uu sheegay ma adiga ku xiran tahay bartamaha dalka yaana ku xiray waa mid su-aal u gelinayay laakiin dabcan madaxweyne ku-xigeenka wuxuu la jeeday asaga markay u xiran tahay halkaasi aniga mar hore siyaasadeyda ka gaday sidoo kale way ugu taageersan yihiin waa meelaha markaasi bartamaha ugu badan taageerada markii loo fiiriyay siyaasiyiinta xildhibaanada ee badi oo la saftaan ee sidoo kale ay la socdaan madaxweyne ku-xigeenka u dambeysay gabadhii markaasi countiga kirinyaga gavana ka ah anway guuru waxay sheegtay ama dadkeeda kula hadashay halkaasi ku tiri dabcan ani iniga dabcan waxaad taageersan tihiin ama ogoshihiin ayaa markaas anigana wadadeeda qaadaya waxay markaas usoo bandhigtay meesha ay iyaga jecel yihiin dabcan waxay ku dhawaaqeen kuna qayliyeen xisbiga u d a laakiin kadib intaasi kamay hadlin laakiin waxaa socotay wala- wadahadal ama sidoo kale arrimaha hoos ah danka siyaasadda markaa fiirisa isla wargeyska waxaan filaya inay ahayd bishan gudihiisa wargeyska the standard ka qoraya arrimo weliba weliba faallo ku saabsan anway guuru iyo weliba dadka markaasi arrinta xu- xudashada hoose ka wato i- ka wadaan inay markaasi u badan yahay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo markaasi asxaab fara badan loo diray halkaasi oo leeyahay markaasi inay xubin ama qeyb ee markaasi kaga noqoto siyaasadda u d a oo markaas aysan ku fishilmin xisbi kale ee markaasi dadka qaar ay taageersaneen sidoo kalena guuldarre ay kasoo gaari doonto waa ayana dad qaar ayaa waxay markaasi ishayaan Eh, sidoo kale krijo waa waa xogayaha markaasi joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka eh, karanja Ki- kibijo ay sahayaan sidoo kale siyaasadooda halkaasi aysan dhammaan ay ku wada dhammeen ama sidoo kale ay food eh, dabcan isku- isku- isku isku hayaan waa gabadhaasi aan wayguru iyo sidoo kale krijo kibijo waa kibijo inay siyaasadoodasan dabcan siyaasadda weliba geeska halkaas uu ku gelinaya gabadha waxaa markaasi laleeyahay waa inaa markaasi qeybtan dhanka kale aad imaataa ee u d a si aad markaas uga badbaado adigana aad u hesho wix markaas aad raadinayso haddaba iyadoo sidoo kale arrimaha ay taagan yihiin musharaxiinta madaxtinimada ee sanada labada kun labaiyo labaatanka ee toddobaadyada ugu dambeysay tegaya islaamada bartamaha dalka iyo sidoo kale taageera ugu helayaan codbixiyaasha waana meelaha markaasi codbixin fara badan ama sidoo kale meelaha lagu xisaabtamo meelaha markaasi ololahooda siyaasadooda ay ugu badinayaan meelaha markaasi noqnoqoshadooda ay ugu badinayaan meelaha markaasi xudxudashada ay ugu badinayaan meelaha markaasi siyaasiyiinta sidoo kale ay u kala qaadanayaan meelaha markaasi iminkan ballanqaadyada rasmiga saxda ah uga badinayaan sida markaasi codbixin rasmi ah saxa ay uga helaan ama taageero xoogan uga helaan haddaba markaan usoo laabano dhanka raila odinga madaxweynaha dalka uhuru kenyatta haddaba siyaasadooda ama sidoo kale mowqifka uu ka leeyahay madaxweynaha weli muusan kala cadeynin iyo weliba taageero xoogan inuu ku siin doono inkastoo laleeyahay taageerada qeybaha dambe ayaa markaasi laga doonaya inuu ka soo saaro dad sida qaarna bartamaha dalka isla ayaga ay haddana warbixin ay soo saareen ku sheegeen in sidoo kale faragelin uusan ku sameynin shi labada qof ee loolankooda u dhexeeyo madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxa waa madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m sidoo kale uu ku ogaado oo banaanka kaga baxo noqdo qof markaas kaga madax banaan uu isku dayo labadaas shakhsi iminkan tartamayaan waa labada kenya ugu cadcad ee siyaasadda sanada labada kun laba iyo labaatanka cid kale cid kale ma ahan ma aha ma aha musalia mudavadi ma aha moses otengula ma aha gideon moy sidoo kale clonzo msioka ma ahan cid kaloo markaasi tartamaysana ma ahan raila odinga iyo sidoo kale waa william samuel ruto labadaasi qof ayaa markaasi ugu cadcad tartamayaan waana midda markaasi leeyahay bartamaha dalka ay kasoo baxeen isla kuwa meeri ku sugan halkaasi ayaa leeyihiin waa ina faragelinta markaasi uu kala baxo madaxweynaha dalka uuna daayo sidoo kalena uu sumcadiisa ilaaliyo kuna fiiriyo kuna taage qeybaha dambe isaga uu taageero shakhsiga markaas ku habboon una qalmo inuu ku taageero ruto maanta madaxweyne ku-xigeenka maanta iyo sidoo kale raila odinga maanta uhuru kenyatta maanta dhammaan waa- waa la wada sugayaa waxa markaasi kasoo bixi to waxa kasoo bixi doono waxa markaasi dadka ay saadaalin doonaan waxyaalaha markaasi la hadalhayo waa mid markaasi siyaasadeeda la leeyahay dabcan iyadoo abaaro fara badan waddanka ay ka jiraan sida xitaa aadka looga hadlo warbaahinta iyadoo markaasi musuq maasuq taageerada markaasi cudurka safarka covid sagaal iyo toban iyo weliba wadamada wad- markaasi ku taageerayaan iyo weliba sida waddanka iyo wasaaradda caafimaadka kaalinta xoogan ay uga qaadan doonto dowladda arrimahaas oo dhan iyadoo taagan iyo bandowga haddana waxaa markaasi aadka looga hadalaya ciwaanada sidoo kale aadka loogu qorayaa siyaasadda sanadda labada kun laba iyo labaatanka sida markaasi aadka looga hadlayo loona gorfeynayo dhegaystayaal iyo weliba saddexdaasi qof shakhsi madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ku-xigeenkiisa william ruto iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m dhegeystayaal haddaba sidee noqon doontaa waana sidee isbedelada iyo weliba rajada bartamaha dalka garab looguna siin karo raila odinga sidoo kalena ma arrintan ma tahay mid isbedeli karto iminkan waxaa hogaaminaya bartamaha dalka william ruto mise taageero xoogan iyo ololo xoogan iminkan ayaa hoosudhac xoogan ku imaan doontaa william ruto eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qaadka telefoonada dhegeystayaasha meel walba joogaan suwax wanaagsan ayaa leeyahay waa dhegeystayaasheeda sharafta leh kuwa ku sugan mandheera kuwa dhanka beled xaawe kala socda barnaamijka kuwa dhanka xuduudda markaasi kenya iyo etoobiya kala socdo dhammaan waxaa leeyahay soo dhowaada kuna soo dhowaada barnaamijka hogaanka xaalada dalka kuwa markaasi iga dhegeysanaya mandheera meelaha kala duwan xaafadaha kala duwan iyo weliba dhanka lafey soo dhawaadaan leeyahay sidoo kale kuwa wajeer iga dhegeysanaya soo dhawaadaan leeyahay waa maalin markaasi fasaxa guryaha dhammaan dadka qaar ay ku wada sugan yihiin sidoo kalena xafladaha qaar ee markaas ay la soconayaan ama sidoo kale shaashadaha indhaha ay ku hayaan oo sidoo kale idaacadaha ay dhegeysanayaan halka kuwa gaarisa iyo kuwa dhadhaab sidoo kale si rasmi ah ay dhegeysanayaan kuwa ku sugan balambala kuwa ku sugan faafi kuwa ku sugan dhankaas iyo masalaani kuwa tanariva ku sugan kuwa kilifi kawale meru iyo sidoo kale nairobi dhammaan mombasa isielo tanariva dhankaas iyo aan aade ee, narok iyo namanga waxaan filaya si wanaagsan oo qurux badan inay ii wada dhegeysanayaan soo dhawada dhammaantiin dhegeystaha hore qadka barnaamij ku jiro fursadaan u siinayo soo dhow walaal magacaaga
halo waxaan joogaa countiga masalaani waxaa weeye magaceyga sacdiya way saacadii soo dhawow
waan dhowahay walaala caafimaadkiina soo dhama tamaam
ha waan fiican haddaan galo haddaan guda galo Mhm.
maanta waxaa la ninka saaran mhm Wa- waxaan leeyahay taageero xoogan wuu lahaan doonaa baan leeyahay hadda waa weli siyaasadda socod baa ka dhiman inta sanadka ka dhiman buu asagana uu loolami doonaa wuuna ka badin doonaa raila odinga ayaana badin doonaa dabcan horaan ee, dam- dabcan waxaa leeyahay dhanka bartamaha taageero xoogan kumuu laheen oo o d m mucaaradnimo ayay markaasi kula xisaabtami jireen
haya marka maxaa isbedeli karaa marka sidee garab uga heli karaa madaxweynaha uhuru kenyatta waa la isbedeli karaayo hadda loolanka mar dhow muu bilowday laakiin kastuu loolanka ma hore uu sii watay Mhm.
uu sii watay madaxweyne ku-xigeenka laakiin hadda wixii ka dambe hadda wixii ka dambe loolan adag baa dhici doonaa wuuna isbedel isbedel badan baa imaan doontaa marka maxaa de- dabcan dareemi karaan haddii eh, faragelin uu la imaado madaxweynaha ku- dalka uhuru kenyatta taageerana uu siiyo een, raila odinga
hadduu taageero uusia wuuna siinaya hadda taageero loolankiisana waa adkaan doonaa raila odinga loolankiisa waa adkaan doonaa hadda loolankiisa hadduu dawiyaro dabacsan yahay laakiin hadda inta ka dhiman loolankiisa waa adkaan doonaa wuxuuna kusoo dhici doonaa madaxweynaha dalka inuu noqon doono two thousand o two aad baad umahadsantaha waa labada waa labada kun laba iyo labaatanka gabadhaas waan ka xumahay qadka aan ku jaray laakiin inaan ku jara ma aheen waxaa u malaynaya qadka inay kasii baxayso cafan ayaan leeyahay gabadhaasi laakiin xigaha kalaan siinaya fursadiisa aragtidiisa iyo weliba qodobka dooda walaal magacaaga
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa ku salaamay salaan ka bacdi
aniga waxaan taageersanay ra-iisul wasaaraha waxaasoo dhan waxaa taageere waxaa ka horeysaa marka hore bal fi- isla fiiri bal isla qaada dhig isla een, gorfeel dhinacyada kala duwan waxaa keenaya in iminka laga hod laga dabcan laga codbato ama sidoo kale taageeris laga bato madaxweynaha taageerid hadduu siiyo madaxweyne dabcan waa ra-iisul wasaarihii horeda raila odinga maxaa caqabado imaan kartaa waan ka xumahay qadka telefoonku ka baxay Eh, dabcan taageerid keli ma aha inay isoo wacdo laakiin marka hore fahan waxaan kaga hadlayno waa ina markaasi aad i ka- i qaada qaada dhigtaa oo fahantaa nuxurka sheekadu iyo halkay markaasi ku biishaman doonto sidii markaasi ay sh- siyaasadda waddanka ay noqon doonto sanadda labada kun labaiy labaatanka iyadoo aan ognahay madaxweyne ku-xigeenka siyaasaddiisa sidoo kalena raila odinga laakiin iminkan waxaa miiska saaran sidii bartamaha dalka loo soo celin lahaa oo sidoo kalena garab looga siin lahaa xitaa madaxweynaha taageero ku-xoogan kama haystaan leeyahay bartamaha dalka waxaa kaga taageero badan madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto qadka telefoonkaad ku jirta walaal soo dhow magacaaga halo star f m walaal waan ka gudbaya dhegeystaasi xigaha kale qadka telefoonka soo dhowo walaal magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
maxamed tawane gaarisa dhakaburi saaxib maxamed tabane dhekaburi gaarisa soo dhowow
saaxib arrinta hor haddaan u guda karo mhm
horta taageero xoog luu siinaya madaxweynaha raila aad iyo aad
laakiin raila si kasabtii loo taageero ma keligiisa dusoo istaagaatee dhicis- dhicistaa baratay wuu iska dhicay halo
waan ku maqlaya Halo, maxamed Taw- Ustaad.
maxamed tabane waan ku maqlaya haye
marka raila hataa dhicistaa baratay marka hadda aggan dardaaranka anfanaya waxaa way mhm
raila uu watagay oo uu dhacee dadka soomaalida xisbiga raila nin kuka joogto asagana aad ku diyaariyo dhicis isku diyaariyo haye laakiin dhicitaan waxaa ka horeysaa may maqlaysaa haa haa si fiican waxaa ka horeysaa marka hore siyaasadda ay isku hayaan bartamaha dalka waxyaalaha iminkan iyo halka uu ka heli karo fursad dhanka madaxtinimada ama madaxweynaha Maya, dalka hura Raila- ahaatee Ra- raila iyo huro majas fursad fiican kama hastaano mhm
oo taas wada iska caddahaabo mhm
hataa gawdan maanta martid looyo mhm
madaxweyne ku-xigeenkii wadataa soo ma ogtid aad iyo aad
marka saaxiib ani waxaan leeyahay raila meesha warku ma hele majiskaga carrow raabay kucuna marka salaam waa tahay humaasan yahay dabcan dadka qaar een, taageerid oo keliya ku ordayaan Een, laakiin waa inay fahmaan muhiimadda iyo nuxurka sheekada bartamaha iminka dhex taalo howshii hoo dhan way soo gudubtay laakiin iminka sheekada waxay ku dhex wareegeysanaysaa bartamaha dalka madaxweynahana xitaa waa laga taageeri badan yahay waxaana ka taageera badan madaxweyne ku-xigeenka raila odinga wuxuu haystaa labaatan iyo toddoba hal waa labaatan iyo toddoba dhibic hal halka madaxweyne ku-xigeenkana uu haysto konton iyo siddeed dhibic hal dabcan waa laba qof oo kala fog waxaana iminkan la raadinayaa sidii markaasi dib loogu soo celin lahaa bartamaha garabna loogu siin lahaa madaxweyne ku- ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga laakiin waxaa leeyahay wuu difaacanaya maantana wuxuu halkaasi u tegayaa dabcan kulanka markaasi dhacayo ama dabcan xafladda markaasi maanta dhacayso ee mashujaadhey qadka telefoonka soo dhow walaal calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa cabdiraxiim qaliis maxamed oo joogo balambala cabdiraxiim haye
marka way dhici kartaa inay laga badiyo u d a maxaa laga badinayaa
u d a in laga badiyo way dhici kartaa maxay ku dhici kartaa
waxay ku dhici kartaa madaxweynaha iyo raila waa heshiis ah mhm
maadaama ay heshiis yihiin mhm
inuu xagga madaxweynaha taageero ka helona raila aaminsan yahay laakiin eh, madaxweynaha xitaa waa laga tiri badan yahay leeyahay markii baaritaanada sameeyey miisaan africa waxaa leeyahay taageerada rasmiga saxda ah waxaa u badan ruto
waan kuu soo wadaa mhm
asaga hadda siduu duqul wato waa un sidaa mogta inuu ninkan guuray amaad xogaa ku heshaay aad iyo aad
laakiin mhm
inay waxba qaban waayaan labadooda oo uu ku soo baxo ruto way dhici kartaa aad iyo aad
saasaan rajaynahaa soomaaliinta inta badan
wuu mahadsan yahay cabdiraxiim Xigaha- xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
maxamed cabdullaahi sharbuuke wakiil dogash maxamed cabdulaahi haye
absaam saaxib waa laga nahay haddaan dood u dhaadhaco aad iyo aad
horta laba nin horta waa nina dowladdaas ka tirsiya nina waa mucaarad haye
laakiin madaxweynaha ninku hadda taageero unbay kolleysa baasha raaci doontaa mhm
waana sigeen doonaa hadda koleyta hadda ah, doorashada hadda bilna kama soo harin laba balana kama soo harin waqti badan baa kasoo harin aha
marka madaxweynaha maxaa leeyahay haduu taageera raila mhm
raila dib uu boos kaga jifi doonaa oo natiijo fiican buu yeelan doonaa marka siduu boorkas kaga jafi karaa sideena uu markaas qulubtooda uu ku- uu ku hanan karaa bartamaha dalka waa meelaha iminka lagu xisaabtamayo kuuraha waanan karaa maogtahay waxaan afrikaan maogtahay waa qabiila maogtahay haye
labada qabiil ee ugu weyn bayna kasoo kala jeeda madaxweynaha iyo iyo ra-iisul wasaarihii hore mhm
haddee labada qabiil heshiiyaan oo isku fadhiistaan aha
marka meeshaas fursad weyn buu raila ka heli haye
marka waxaa kusaa noolaan wuu mahadsan yahay xigaha kale soo dhowo walaal magacaaga
salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
waxaan soo dhaweynaa rayla maxaa soo dhaweynaysaa maxaa kusoo waata aad u mahadsan yahay idaacadda star f m walaal mag وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waa maxa- maxamed nuur oo kaallah raamo maxamed nuur raamo haye
waxaa waxaa waxaan ku sii rabaa rayla ha ka ahaada guddi madaxweynaha ruto iyo uhuru kenyatta haye
marka ruto fifty eight percent waa ninety percent ruto he- he will win mhm
Ah, waa marka waxaan taageeraynaa gu- ruto ruto haldis aan aan leenahay oo dabcan dadka eh, ma kala fahansano eh, taageerid iyo howlahaas kama hadlayno dabcan waxaan ka hadlaynaa waxa la saadaalinayo waxyaalaha markaasi ka imaan karo caqabadaha ka dhalan karaan bartamaha dalka iyadoo markaasi meelaha loolanka xoogan ay ka taagan tahay ruto wuxuu markaasi ku hogaaminaya boqolkiiba konton iyo sideed halka madax dabcan ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odhingana uu ka hogaaminayo labaatan iyo toddoba dhibic xal isku celcelis ahaan boqolkiiba markii ay was- dabcan fiirisay eh, si research la sameeyey ama baaritaano la sameeyey ama ra'yi aroon la sameeyey ayna sameysay miisaani africa waxaana waxaasi dhan iminkan halka iminkan xalka rasmiga u ahay iyo meelaha markaasi duldalada ka jiraan uu kaga bixi karo kagana raadsan karo isagoo markaas u cuskanayo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ilaa madaxweynaha dalka halkaas uu kasoo jeeda bartamaha dalka iyadoo markaasi taageero horena kaga ballan qaadeen inay taageeri doonaan bartamaha dalka laakiin iminkan haddana sheeke kalaa soo baxaysa waxaana ku hogaaminaya madaxweynaha ku-xigeenka dalka wiliam ruto bartamaha inta gobolada kale la gaarin waa meelaha markaasi lagu xisaabtamayo laguna dabcan een, dhaxda loo xiranayo ay tahay in kuro fara badan halkaas ay ka jiraan ama dhinacyada ay markaas doonayaan inay garab ka helaan qadka telefoonka soo dhowo walaal magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waxaa laga sheekeynaya me rayla iyo ruto ma la socotaa barnaamijka
rayla iyo ruto laga sheekeynaya soo maa ka qayb qaado sax
aa horta waxaa waaye aad bay u wanaagsan tahay inuu magacaaga aad iyo aad salaamu u- u- u- salaamu calaykum
calaykum salaam magacaagii sheeg meesha ku sugan tahay nuur cabdow buurabor nuur cadow halka ka tirsan nuur cadow halka ka tirsan tahay meesha ku sugan tahay
buurabor county madera mandheera ka qayb qaadan barnaamijka marka
aa waxaa waaye aad iyo aad waxaa waxaa u- inaad u hogaamiya u fiican tahay ruto hallo
waa ku maqlahay walaal ka qayb qaadan saxan ku dhegeysanaya haye
Eh, waa ruto ina inaad aad u hogaamiya waa fiican tahay horta maqlaysa waan ku maqlahay hadal haye
Eh, maxaa kaloo markaan ku daraynaa marka asaga unbaa waan aan codaynayna anagu wax kaloo nayna male
aha
aa aha
waa saas unbaan leenahay wax kale maanu ku salaamaya waa tahay aad baad mahadsan tahay waan salaamaynaa dhegeystaha si isagana ee, uu mahadsan yahay waa nuur cadow xigaha kale qadka telefoonka siinaya soo dhow walaal magacaaga halow star f m
ha markaan kukaafas loo ciyaar waxaa jira mataqaanaa sida nairobi aan kala soo hadlayaa secretary walaal magacaaga
ibraahim
ibraahim
ibraahim maxamed walaal ibraahim axmed soo dhow saaxib maasha allah aada mahadsan tahay Mhm.
sideedaba garoonka maaragtay ciyaara waxaa jira mataqaanaa oo bilaaw iyo dhexe iyo dhammaada la dhaa mataan aad iyo aad
marka sideedaba hadda ciyaarta waxay maraysaa bilaaw bay maraysaa dhexdaa dhiman fiinaala la tagayaa marka hadda maanta markii uu madaxweynaha iyo maaragtay iyo iyo madaxweyne eh, ra-iisul wasaarihii hore ay xagga tagaan waxaa waaye barnaamijka wuxuu noqonayaa sabad weyn oo meesha ka helaya ma fahamte Eh, yaa helaya marka eh, support
ra- ra-iisul wasaarihii hore raila odinga ha meesha waxa waaye markuu hadda madaxweynaha ku biira arrintaas waxa waaye sabad weyn oo meeshaas ka helaa hadda boqolkiiba twenty seven point five markuu haysto ninkaan ninkaana u haysto boqolkiiba fifty eight meesha waxaa waye wax badana meesha aa ugu soo kordhayo aa aga soo baxayo Mhm.
miisaaniyadda waxaa waye miisaan wax weynaa soo korayo mafaham Mhm.
marka insha allah waxaa waye waa waa waa waa meeshaas waxaa waye waa waa aad iyo aada meesha waxaa marka eh, marka wuxuu ku dabcan suma u eka mid ka hoos gabanaya marka madaxweynaha hadduu maanta taageero keliya halkaas uu ka helayo
haa de macnaha waxaa waye madaxweynaha marka arrintaas kusoo kordha dad badan iyo hataa maamadan hadda marti loo yahay hataa isbedelaa soo baxaya meeshaas ani aragtideeda markaan fiiriy isbedel weynaa meesha kasoo baxaya muxuu yahay isbedelka ibraahim uu soo bixi karo
hadda he maogtahay hadda nin talada haayo iyo nin hadda maaragtay oo wax raadinayo iyo nin talada haayo iyo maalihii iyo dulduleeladii iyo wixii jira dhan madaxweynaha wuu ogyaha maogta haye marka taas taas darteeda waxa waye isbedel meeshaas maamadaas xaggeeda wuu ka imaanayaa aha
marka isbedelkaasi reela wax weyn ay usoo kordhinaysaa aad iyo aad marka waaba ninka umahad celinaya ninkana sida aad iyo aad aan ugu soo rafsanay meesha baasha aad baad umahadsan tahay ibraahim maxamed dhanka nairobi naga soo wacay xiga si wakan oo ah dhegeysi ugu horey qadka telefoonka ka baxay waana uga mahad celinaya dhegeystayaasha meel walba ay joogaan sida quruxda badan fikirkooda aragtidooda iga dhimanayaan dhegeystayaal hal dhegeystayaal qadka telefoonka siinaya walaal soo dhow magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal qaali waa ku tagaan marka hore ma garad shukran
iyo horta haddii aan u gala dhankan Raila iyo Ruto mhm
horta waa siyaasadda sheegaysa waan maqlayay waa ay kala sarreeyaan mhm balse niyo horta isku taamkan wax kul looma dhiga banaanka iska taallaa oo ninkan Raila ay keedka ugu fadhiisanaysa ceeb qaali ah, ma garad magacaaga waa Cabdullaahi Suxaala oo kala soo xiriir countiga Mandera ma fahant cabdullahi yuusuf miya
haay haye saaxib marka anigu waxaan dhihi lahaa mhm
kolley dhawaa un hadda Ruto waxaa hadda lumana mhm sheekadii Raila intaasoo san lagu soo wadaa un lagu wadaa waxaada badi iyo yaraanta waxay u ta- waxay usoo celin male waa un afkambigiyaa un loo taga un waa un sheekada unsi mhm
uhuru wuxuu dhahay dhaben ila ila soo moog mhm
marka waa un waa tii suula la gooyay marka nimankan waa un sheekada le waa waa waa un maanta waa ku fadhiya adigoo arkayna insha allah aad baad umahadsan tahay
Ah, mahadsantahay.
waa tahay umahadsan yahay dhegeystaasi een, een, cabdullaahi yuusuf waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatuh waan kaa qaaday walaal soo dhowo walaal qaali walaal waa aadan shaacale gaarisa aadan sheekh cali haye see tahay alxamdulilah tamaam walaal dadka wax ma fahansano horta siyaasadda inaa fahantaa fiican sax
bartamaha hadda wad- eh, waddanka oo dhinacan qoladan eh, madaxweynaha qolada u ka dhashay u badan tahay horta ruto waa u badan mhm
madaxweynahana horta saaxiibka iyo gacanta uu rayla siinayo rayla horta wax uma keenayso mhm ninkan horta waa nin ritaaya qaadanaya oo baxayo waa kee kaas madaxweynaha eh, uhuru aha marka afrikaankana waxaa la dhahaa markuu qofka uu madax madaxnimada uu ku jiro wuu hanankana wuxuu eh, ma- wuu sh- shan sano ama siyaasadiisa wuu wuu adkaysan karaa laakiin marba hadduu ritaaya qaadanayo mhm way ku adkaan sax waayo ninkan berigu mooy uu uu baxayay ninkan buu gacanta soo qabtay mhm kenyaankana way diideen waa kii kibaki aan dooranay mhm marka wax saamay wax wax faa'iido ee u keenaysa ma laha ninkan uu si- eh, siyaasadiisii waddankay ku faaftay taageer weyn buu haystaa marka way ku adkaanaysaa wax uu hataa hadduu taageero gacanta qabtana mhm ani aadan ahaan ila ma aha inay rayl wax usoo hoyinayso mhm marka nin la wado iyo nin aan la wadina way kala mhm kii la wada unbaa un dadka iyo- dadkana way arkaan kenyaankana way arkaan mhm haye waxaa kaloo jira ninka markuu xisbigaadi yahay oo ballan inta soo gasheen oo hal xisbi tihiin xisbi ahaan waa ku waa ka gadi kartaa dadka mhm laakiin ninkii xisbigaadi aad ka soo dhimateen tobanka sano intaa ka tagto nin Mhm.
kaloo xisbi kale intaa soo qaado mhm suu kaaga gadmaayo way adag tahay mhm marka ruto way way- fifty kontonka uu haysto dee kasii badan wuu kama hoos dhacay mhm Ah.
aad baad umahadsan tahay Aad aadan baan ku sheekh salaam cali waad umahadsan tahay saaxiibkaasi eh, sheekh aadan sheekh ah, cali ee dhanka gaarisa iga soo wacay sida quruxda badan fikirkiisa uga dhiibtay saaxiibayada kale ee dadkii asxaabtii markaasi barnaamijyada dhanka siyaasadda gorfeen jira ee maqan waa kuwa markaasi aan sugayo in qeybaha dambe fursad aan u siiyey markaan isku soo laabano warka kadib ee tobanka barqnimo laakiin dhegeysta marka hore iyo ogolaada waxaan markaasi iminka si toos ah ula hadlaya waalidiinta waalid waliba wuxuu markaas rabaa in ubadkiisa uu horumar ka gaaro nolosha cunugiisa ama waa caruurtiisa hadday tahay gabadha iyo hadday tahay wiilka waxaa markaas ay doonayaan in ay markaasi ku maalgeliyaan caruurtooda wax waliba si ay wax u bartaan waxbarashada taya leh ayaa mararka qaar loo arkaa inay tahay mid markaasi ee qaaradda ama dabcda ay ka gaarta dadka maalqabeennada inay wax waliba u sameeyaan buugaag casri ah buugaag horumarsan buurar- buugaag qaali ah waxyaaba kale carruurta markaasi ay danaynayaan laakiin shufavu star two nine one hash ayaa markaasi xaqiijinaysa in dhammaan carruurta ay fursad u helaan waxbarashada iyo inay markaasi eh, ku horumaraan nolosha waxay markaasi shufavu siinaysaa casharo muraajaco ah iyo weliba su-aalo ay ku helayaan afar shin oo keliya maalinba maalin keli ma- maalinkiiba waxay markaasi qaraaci karaan ama qofka waalidka uu qaraaci karaa star two nine one hash ama xidig laba sagaal hal hash afar gees ama afar ge ama star two nine one hash ama xidig laba sagaal hal afar gees ayaa qofka u adeegsan karaa telefoon kasta noocuu noocuu yahayba ha ahaadee si markaasi caruurtiisa cunugiis- cunugiisa wax uga faa'iida casharada muraajacada iyo su-aalaha markaasi ay bixinayaan shufavu dhammaan caruurta ayaa muraajicin karayaan carasha- casharadooda islamarkaana guul ka gaari kara imtixaankooda waxuuna markaas u fudaynaysaa shupavu star two nine one hash waa fursad dahabi ah oo dhegeysta dhegeysta maanta oo qofku kaga faa'iidaysan kara caruurtiisa si harmar ama hoor ama heel ama heer wanaagsan ay u gaaraan waa fursad dahabi ah bal aan markaas is- isla soconno dhegeysta qaraac xidig laba sagaal hal afar gees kadibna tixraac waxaa markaasi kuu soo baxaya wax aad muhiim ah ku ah adiga caruurtaada markaas ay danaynayaan ardayda boqolkiiba waxaa- waa gobolka waqooyiga waxaa qabad ku ah markaasi adeega internetka waxa la midka laakiin tani iminkan internet loo isticmaali maayo kuwa la isticma- internet markaasi qaadan kara ma ahan laakiin keliya qofka waxaa laga doonaya inuu qaraacistaa ama xidig laba sagaal hal oo aan markaasi u baahnayn wax internet ah waxaaba intaas u isticmaali karaa qofka telefoon ah, qofku telefoonku doono ha ahaatee waalidka kawa- oo dabcan ka walwalaya hagee markaasi ka helaa eh, buugaag casri ah buugaag qaali ah buugaag caru- caruurteyda waxay ka bartaan iyo macallin wanaagsan oo dheeraad ah oo cashirka markaasi layliga casharada qaar markaasi wax uga faa'iideyn kara caruurta haddaba waad haysataa oo maanta waxaad haysataa mid afar shilin oo kaaga baxayo maalin weliba markaad fiiriso afar ku dhufo bishii meeqa kugu soo hagaagaysaa waa maalintii four times dati bal meeqay noqonaysaa waa lacag xitaa aan gaaraynin waa boqol iyo labaatan kun waa bo- raalaad waa boqol iyo labaatan shilin wixii horaan la- qarashaad iyo lacag fara badan kaaga baxaysay waana mid markaasi caruurta waxay kaga fahmi karaan kagana baran karaan una suurtagelin karto inay caruurta wax badan ay kaga fahmaan maantabo dhegeyste dhankaasi aan u wada dhaqaaqno oo caruurteena markay iskuulada kaga soo laabtaan markay dugsiyada kaga soo laabtaan aan kaga faa'iidayn aan ugu faa'iidayno halkaasi Shupavu- shupavu waana star ama xidig laba sagaal hal afar gees ama star two nine one hash afar shin oo keliya maalinta kaaga oysaa oo caruurtaadana wax badan ay si quruxsan ay wax kugu fahmi karaan kana muraajicin karaan casharada layliga loo soo dhiibana caruurtana halkaasi ay kaga fahmi karaan ilaa heer sare ay ka gaaraan noloshooda lamba one iyo weliba noloshooda qayb wanaagsan ay ka heli karaan dhegeysa isku soo noqod wanaagsan idaacadda star f m xogta gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal iminkana soo qabta mid kamid adeega qeybta barnaamijka ah dhegeystayaal waalid waliba waxa uu rabaa in ubadkiisa uu horumar ka gaaro nolosha eh, dhanka waxbarashada waxayna doonayaan inay markaasi ku maalgeliyaan caruurtooda wax walba si ay wax u bartaan waxbarashada taya leh ayaa mararka qaar loo arkaa inay tahay mid marka qaar u ah dadka markaas maalqabeennada ah oo keliya markaasi buugagta qaaliga ah buugta markaasi tayada leh buugta wax wanaagsan laga helayo in caruurtooda usoo gataan iyo waxyaaba kale caruurtooda ay aada u xiiseeyaan danayaan halka kuwa masaakiintana aysan heli karin inay xitaa iibsadaan qalinka jupavu ayaa xaqiijinaysaa iminka in, in dhammaan caruurta ay fursad u heli karaan waxbarashada iyo in ay markaas horumaraan ama ay ka horumariyaan noloshooda waxay jubavu siinaysaa casharo muraajico ah iyo su-aalo ay markaasi ku helayaan afar shin oo keliya maalinkiiba waxaa qaraaci karaan dadka star two nine one hash ama xidig laba sagaal hal afar afar geys ayaa markaasi qofku u adeegsan kara telefoonka casriga noocuu yahayba dhammaan caruurta ayaa muraajicin karayaan casharadooda islamarkaana guul ka gaari karaa imtixaanadooda waxaana markaasi ku fudaynaysaa ama u fudu- u fududaynaysaa chupavu ama chupavu star two nine one ama xidig laba sagaal hal waa fursad dahabi ah oo dhegeysta maantaba qofka uu ka faa'iidaysan karo waalidiinta maantaba ha- fursadan ha iska beeldareerina oo caruurtiina maanta waa inaad la kaashataan si ay heer sare uga gaaraan noloshooda mustaqbalka iyo weliba waxbarashada bal aan isla soconno dhegeyste oo aan wada qaraacno xidig laba sagaal hal afar gees ama st- waa xidig laba sagaal hal afar gees ama star two nine one hash kadib tixraac waxaa kuu soo baxo ardada gobolka waxaa markaas caqabad ku ah in- adeega internetka iyo waxa la midka ah laakiin tani adeeg internet kuma xirna oo qofka telefoonka nooc waliba uu kaga isticmaali karaa asagoo adeegsan kara jubavo uu markaas u baahan yahay internet caadi ah oo marka internet caadi ahsan u baahnayn howlihiisa nolosha ku wadan karo waxbarashadana heer sare ay caruurta ka gaari karaan qaybta markaas muraajacada ee qaybta markaasi su-aalaha ay kaga filcelinayaan waxaalihii markaas ay soo barteen sida tooska ah gudaha ay kaga baranayaan xidig laba sagaal hal ayga afargees qaracayaan dhegeysta maalinta ogsoonow waa afar shin oo keliya lacaga waa lacag markaasi yar waa lacag caruurta wax waliba ay ku baran karaan maalintoo dhan ilaa habeenkii ay wax badan ku faaidi karaan kaga faaidi karaan ilaa hore noloshooda heer sare ay ka gaaraan sidoo kale natiijo wanaagsan ay kasoo hoyiyaan iskuullada hoose dhexe iyo wax waliba iskuulka ah caruurta ay daneeyaan halkaasi ka helayaan waxaad markaas u isticmaali kartaa telefoonka aad doonayso hadduu tahay nooshile hadduu tahay nicle iyo hadduu tahay telefoonada weyn ee casriga waalidka ka walwalayay xagee markaas geeya cunuga halkeen buuga oga hela halkee calaacal fara badan nolosha ma loo baahnee macallin wanaagsan halkeen ka hela uu waxaasoo dhan waxaa kaga fiican kaga muhiimsan kan iskuulka laakiin anagana waxaan ku leenahay sidoo kale kaasho star two nine one hash ama xidig laba sagaal har afar gees haata waad haystaa dhammaan waan kaga faa'idaysano adeegan ee shubaab weynoo keentay maantaba tijaabi oo markaas u riyaaq caruurtaadana ha kaga faa'idaystaan dhegeysanaan dib ugu soo laabana barnaamijka hogaanka xaaradda dalka waxaana markaasi saalka diiradda ku saarayna kaga hadlaynay arrimaha dhanka siyaasadda iyo weliba sida qaabka ay isku badbadalayso iyo weliba rajada markaasi kaga dhalan karto ida bartamaha dalka iminkan uu xoogan si xoogan uu loolan ama adeeg ugu yeeshay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kadib markii africa waa shirkada markaas miisaani africa ay soo saaratay sidoo kalena waraysi fara badan ay lasoo yeelatay xogta rasmiga ra-yi aruurin oo markaasi dadku nool ilaa iyo koob iyo toban ismaamulo oo markaasi taageersan yihiin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waana meelaha bartamaha dalka bartamaha dalka ayaa leeyahay ama lagu xantaa inay tahay meelaha ugu codbixinta badan meelaha dadka tirada badan ay joogaan meelaha markaa kuurahooda ama codadkooda markaas ay ku dhiibtaan shakhsiga markaas ay taageeraan laakiin ogsoonow waa meesha uu kasoo jeeda madaxweynaha dalka waa meesha markaas iminkan taageere xitaa uusan ka haysanin markii loo fiiriyo madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa waxaa kaga badan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka raila odinga asaga baabkiisa haba gelin haba sheegin inkastoo uu ka haysto taageerada toddoba iyo labaatan dhibic xal waa weliba intii uu ku noqnoqonayay muddooyinkii u dambeysay isbuucyadii halkaasi u joogay laakiin iminkan haddana waxaa markaasi soo baxayaan oo la sheegayaa in haddana taageero xoogan ay leeyihiin dabcan ay leeyahay in dadka hogaamiyaasha gobanarada dalka halkaasi waa kuwa bartamaha dalka inay taageero sidoo kale doonayaan inay u muujiyaan sanada labada kun laba labaatanka laakiin go-aanka waxaa keliya gaaraya waa dadka shacabka laakiin waa midda maanta go-aanka dabcan waa raalli ahada waa midda markaasi maanta iskugu tegayaan garoonka kerinyaga halkaas oo xaflada markaas munaasabada maalinta heliyada lagu qabla dalka uu hogaaminayo madaxweynaha ama uu horkacayo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxaa iskugu tegayeen halkaasi madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga meelo goobaha dabcan goobaha meelaha markaasi fagaaraha ah inaysan muddooyinka ugu dambeysay aysan iskugu imaanayn madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa dabcan waana dhanka siyaasadda tan iyo markii labada kun sideed iyo tobankii heshiiskii dhexmaray madaxweynaha iyo ku-xigeen madaxweynaha iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga laakiin taasi iminkan waa uu ka didsanaa waxaana uu iska watay ololihiisa kuwa qorsoon iyo kuwa markaasi shacbaxsan waa kuwa markaasi guryihiisa xitaa uu ku qabanayay madaxweynaha ku-xigeenka karen halka inkastoo raila mardhow asaga ololihiisa siyaasadeed uu bilaaw ka bilaabo dhanka bartamaha dalka waxaa iminkan uu dhanka siyaasadda dad qaar ay leeyihiin uu kaga raadsanaya madaxweynaha dalka uhuru kenyatta wuuna leeyahay markaas inuu garab uu kaga helo taageerada bartamaha dalka ay markaas kaga dhaadhici kagana gado ajandaha iyo qorshaha markaas wado isbedelna uu ka keeni karo ama uu ku keeni karo raila odinga haddaba sidee markaas isku waafaqi karaa sidoo kalena sida markaasi loogu guuleysan karaa hanaankii wadada saxda uu raaci karo ama uu mari karo maxay tahay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta si taageero ah uu haddana ugu soo hoyo bartamaha dalka ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga maxaana saxa maxaana qaldan qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barnaamijka dhegeysan waxay nii daadinaa anigoo ah ina bakad ama yuusuf bakad dhegeystayaal maasanidiin meel walba joogtaan qaadka telefoonka dhegeystaha barqa wanaagsan walaal soo dhow magacaaga walaal waan ku salaamayaa
salaamu calaykum yuusuf wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu madam xabiiba soo dhowow
waan dhow yahay haye
aniga oo yani waxaa aniga raadi haddaan furi laakiin waxaa maqla wax yarka oo yani maanta waxaa waaye mashujaa day waaye mogte sida runga tvda ka arkana sad waa iskugu imaadaan maanta da ruuta meeshu jooga raila meeshu jooga sax madaxweyne aad iyo aad maanta waxaa u malaynaa horta in madaxweynaha william ruto aad loo soo dhaweynaa haye kuliko raila haye
taasan ogaani taas uma dhinaca waxaan u ogyahay waxaa waaye naagta dhaarad midaba meesha gamanaha ka ee aynway guru dharaar waxaa maqla iyadoo leedahay mutanijaguwa teena haa ma i dooranaysin haa ma i dooranaysin haa ma gabanama kusoo noqdaa haa ma kusoo noqdaa haa yaan galaa ninge patigani judia ay dheheen aye
ana waxaa waaye waxaan dhihi lahaa hadda maanta waxaa haddaan fiiri dhaliilin dhaliilan buwane mawinka dhaliila haddaan arkay william ruto dad u haysta laakiin nimankan railana wuxuu dhinaca ga- waxaa garab siinaa madaxweynaha garab waxaa siinaa madaxweynaha laakiin in hodhow kuuraha sidii laga shubto inaan ka cabsanaa mooga dad haddii la dhaawo Mhm.
waxa maanta shiindhayna waxaa waaye william ruto aad baad mahadsanta maadam xabiiba kariib ay maasanta aad baad mahadsantahay haweenaasi sida quruxda badan fikirkeeda aragtideeda ha uga dhiibto waa tahay soo dhow walaal magacaaga
haalow waa sacdiyo kusoo noqotay walaal waxaan sacdiye masalaalimiya
haddaan barnaamijka guda galo oo soo dhow haye
aa waxaan leeyahay maalintii waxaa waaye dagaalka adduunka eh, dagaalka kenya ka dhici waaye guul badan ayuu usoo horin karaa madaxweynaha dalka hadda ku jiro haye waa garab istaaga uu garab istaagay rayla aadiis uu garab istaagay aadiis uu garab istaago oo marka la dhahay gooni u istaaga marka la dhahay uu dhahay garab baan u yahay meesha ku dhinto kenyaata meesha ku dhinto ayaan ku dhiman haye taasaa baina guul weyn baa maanta uu ka gaari doonaa rayla meeshaas bay taageero uga imaan doontaa maanta inuu aad khudbada u jeediyo madaxweynaha aad baad mahadsan tahay sacdiye gabadhaasi waa mahadsan tahay xigaha kale walaal soo dhow magacaaga
walaal magacayga waa ibraahim axmed darat oo ku sugan magaalada weldoni yaan ku suganahay ibraahim
axmed dalat ibraahim axmed soo dhow ibraahim axmed weeldooni madogaashi miya
maya waa dhamaajale ward oo sub county dhadhaabe dhamaajaley soo dhow haye
Eh, walaal horta waan ku salaamay amarow eh, barnaamijka haddii aan u gudagala maadaama aan in yar hadda ka ka soo gaaray mhm
Eh, horta waxaan leeyahay ruto iyo raila waa laba shaksi oo kenyaan oo labadooda xil soo qabtay aha
Eh, madaxweynaha wadanka hadda uhuru kenyatta maadaama loo arkay hadda inuu macnaha la barbar jiro ra-iisul wasaarihii hore mhm
Eh, gobolka bartamaha madaxweynaha had- aada ugu xoogan oo iska leh aad iyo aad
taageeradeeda sida hadda aniga ila tahay aha
Eh, hortu tooda intaanan kula gelin annaga taanada ka shaksi kenyaan ahaan marka kenyaan kenya oo dhan aan ka hadlo aha
Eh, annaga waxaa dan noogu jirtaa wadanka maanta suuq mugdi xun buu soo maray aha
suuq mugdiga uu soo marayna waxaa sabab u ahaa doorashadii gembiska ahayd ee maanta ka dhacday wadanka mhm
dhanka dhaqaalahana aad buu miisaankiisa dhulka ugu dhacay oo musuq maasuq baa la degay mhm
dowladihii quwadda lahaa ee maanta reer galbeedka iyo dowladihii ugu xoog badnaa ee maalgelinta iyo dhaqaalaha keeni jirayna kalsooniba kalsooni xumay la laabteen aha
oo waad aragtaa maanta abaaraha wadanka ka dhacay ee jiro ee laan abaaraadkii maanta bixi jirtay ee dadka la siin jiray dowladaha shisheeyaha lahaa
aad iyo aad
marka waxba kama jiraan waa wadankii wax la bixinhayo iyo wax dadkii lagu taakulinhayo midna ma jiro mhm
musuq maasuqa intaa dhan ee macnaha wadanka maanta saa miisaankiisa ula dhacay mhm ruuta waa iska leh mhm
ee madaxweyne ku-xigeenka wadanka mas-uulka ah aha
haddii maanta madaxweyne ku-xigeenka haddana uu soo laabto aha ee ma qabo inuu faa'iido keenayo aha
marka aniga horta kenyaanka waxaan ugu boorin lahaa ugu dadaali lahaa inay maanta noo xulaan oy qabtaan sidii ra-iisul wasaarihii hore raila uu wadanka kusoo geli lahaa ba hal mar hogaanka ku qaban lahaa aha
ayadoon taa u aanaynahay inuu wadanka dhaqaalihiisa wax iska bedeli lahaa aha
Eh, taa waa midda hadda aniga aan jeclahay aha
Eh, tan kale ayaga tooda ee markaan u guda galo aha
Eh, haddii musuq maasuqa haddee tii safartii hore oo kale ay iska dhacdo ma oga dee ruuta meelaha aad buu ugu dheereeya inuu wax ku heli laakiin kalsoonida kenyaanka waxaan u malaynaya xagga madaxweynaha iyo raila inay qaadan doonaan aad baad mahadsan tahay
waana ku salamay walaal maca ibraahim axmed dhamaajaley uu mahadsan yahay saaxiibkaasi sida quruxda badan degan oo barnaamijka uga qayb qaatay inkastoo laakiin maanta aan arkaya dad qaar oo aabbayaasha siyaasadda barnaamijka ay ka maqan yihiin sida ayaan maraykaani iyo sidoo kale eh, dabcan en- en- en- en dhegeystayaasha eh, xuseen bulaxaabo eh, asxaab ayaan arkaya markaasi maqan Eh, laakiin waxaan filayaa insha allah waqtiyada dambe inay kaga qayb qaadan doonaan waqtiga inkastoo dadka ay aad iskugu badan yihiin walaal soo dhow magacaaga waan ku salaamayaa haye
waa cabdi sogaysiilo eh cabdi siyolo haye Ku- kuwaje siyolo waan farxay eh, barnaamijka aan guda galay maanta haye
weligay ma soo gelin sababu kwa sababu
Ah, mhm waa tahay ninkaas wuxuu leeyahay barnaamijka wuu mahadsan yahay soo dhow walaal magacaaga isagana qabti uu ka baxay dhegeystayaasha inkastoo gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay goordhowna habadan isku macsalaamin doona hadduu ay baaraale ka noqo laakiin hal dhegeystaan siinaya fursadda kadibna macsalaama ayaan barnaamijka dhamays dhegeystayaashaan dhihi doonaa laakiin waktiga owgiisa hayo maba sii badi karo ee hal qof ayaan laakiin siinaya walaal soo dhow magacaaga adaa u dambeeya halow star f m waa ka gudbaya walaal soo dhow magacaaga السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمر هيلان عمر محان كوكو درا مرقورة قوري هاي واحد زيري وحوي اها كل ما محمد لقى لي حاجة مدعوينة
iyo taageerida imikan oo loogu raadin karo raila bartamaha dalka ها haye ماشي واحد كسكا كلا صعدوا كورة بندل لو هيلان برتما وي haye
هدي ويا كل جول لي اي جلال بوت لو جبار بو يو يو شالاش ايلان yaa laga horeeyaa ayaa laga horeeya haye
marka waxba ma soo kordhin karo madaxweyne maxaa yeelay hataa waxaa ka horeeya jubilee baa ka horeysa haye hadda ninka jubilee u shaxraan wuu ka horeeya rayla aad iyo aad marka waxaan dhe- an- waxaan leeyahay kolley nasiib haba jire waqooyi bari dadka waa wax iska yare aha
rayla doqnimadiisa iskaa noqdaan ley
wuu mahadsan yahay gure dhegeystayaal si qadka telefoonka ay u dambeeya ku mahadsan yihin dhegeystayaasha sida quruxda badan fikirkooda aragtida dhammaan uga wada dhiib- uga wada dhiibteen oo markaas barnaamijka ka qayb qaatay ama iyagana dhammaan aad baan ugu mahadsan aad bayd u mahadsan yihiin meel walba ay joogaan dhegeystayaasha kuwan ay dhegeysana tan iyo markuu barnaamijka hawada soo gala dhammaantood barnaamijka waxaa daadinay anigu ah yuusuf bakad dhegeystayaal waana uga mahadcelinaa dhammaan shukran shakuran shukran jaziila meel walbaa dhegeysanaysaa meel walbaa naga jo- joogtaan ama meel walbaa ka dhegeysaneysaan idaacadda star f m codkooda ama codka si rasmi inii soo gaarayso waan u mahadcelinaa sida dhegeystayaasha sacdiya maxsalaani maxamed tabane gaarisa cabdulaahi khaliif dhanka balanbala maxamed waa maxam- waa maxamed cabdulaahi dhanka madogaashe maxamed nuur dhanka raamo maxamed cadow waa nuur cadow dhanka mandheera ibraahim maxamed nairobi cabdulaahi yuusuf mandheera iyo aadan sheekh ali gaarisa iyo sidoo kale madam xabiiba dhankaasi mandheera ibraahim axmed eh, damaajaley waa damaajaley dhankaasi countiga gaarisa cumar guure gaarisa isaguna naga soo dhammaan aad baan u mahadsan yihiin inkastoo dhegeystayaasha qaadka telefoonada ay aad iskugu soo cerinay iminkana doonay barnaamijka inay ka qayb qaataan laakiin ma sii wadi karo waqtiga uu sii hayo dhegeysta waxaynu balana maalinta berito arrimaha arrimaha qoyska haddii ay bah raalli ka noqdo laakiin goor wax maqli doontaan barnaamijka madasha iyo sidoo kale khusuusiyaadka waa raalli hadaba barnaamijka madasha iyo weliba arrimaha eh, ku saabsan eh, qisooyinka hadduu ee bahraale ka noqdo dhegeystayaal ha iska badelin ha iska wicin mawjada si aad u hesho warar dhammaystiran barnaamijyo taya leh xiise leh iyo sidoo kale inay mar waliba wehelkaada ahaato idaacadda star f m codka gobolka uqaybariya dhegeystayaasha waxaan markaasi leeyahay dhegeystayaal waa mahadsan tihiin inta kurbaysana kurbada allah ka dulqaada ha ka dulfeedo inta markaasi muraad leh muraadkooda allah u sahlo biidnillahi tacaala gabdhaha xaamilada ah gabdhaha markaasi uurka ah gabdhaha markaasi wallaca dhammaan ilaahi subxana wa tacala waxaan uga baraynaa in ayagana markaasi garabkooda uu galo uu u gargaaro dhammaantood inta kurbaysan kurbada horaan baan soo sheegnay sidoo kale inta xanuunsanna xanuunka inuu ilaahay ka dulqaado dhegeystayaal sidoo kale roobabka dadka dhibaato ay dabcan sheeganayaan dhibaato ay dareemayaan culeysyo fara badan ay dareemayaan dadka weliba xoola dhaqato gobolka waqooyibari ilaahi subxaana wa tacaala mar walba aan u laabano dembiga aan toobadkeenno wali- wa- waqti weliba gacm- aan- inaan gacmaha kor u taagno waa inoo furan tahay iyo weliba inaad toobad weydiisano rabbigeena subxaanahu wa tacaala dhegeystayaal sikada sidoo kale iska fudane iska bixiya sidoo kale iscaafiya si aan u helno baraka dhammaystiran oo dhanka rabbi inooga imaato dhegeystayaal aan isku gargaarno ilaahay marka anaga isku gargaarno sidoo kale noo gargaaraya oo inoo naxariisanaya saaxiibayaal xiqdiga iyo qudada iyo qabiilaysiga iyo kala kala jeclaysiga waxaasoo dhan aan meel iska saarno si ay xoolaha xoolahanaga inoogu barakoobaan dadkeena u barakoobaan dhulkeena u barakoobo dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo waynu barito hadduu ay bahraali ka noqdo inta kahor waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo arbaco wanaagsan dhammaantiin